ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi baree dhegeysaneysaan dhegeystayaal dhammaantiin suwax wanaagsan rariif suubana laanta afka soomaaliga ee b b c da v o e da tafsiirka qur-aanka ayaa soo wada dhegeysateen dhegeysan imika kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qur-aan suwax waliba halkan aad ka dhegeysataan marka laga reebo sabtidii xadda qodobada kala duwan aad ku baala doontaan halka qeybaha dambe dhegeystayaashan u fursad u siin doona saakasid ee kusoo kaakaceen kuwa baristeen maqalka idaacadda dhammaan suwax wanaagsan ay leenahay bal wargeyska ishaan kuwa dulmara dhegeystayaal iminkan waxaa qaylidhaan halkan ka taagan sida wargeyska saakaalka uu qorayo warbixin markaas ay soo saarayaan kenya kwanza waa asxaabta markaas uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto madaxweyne ku-xigeenka william ruto ayaa halkan waxay markaas iminkana leeyihiin isku taga imaaraadka carabta iyo weliba shirkada caalamiga ee d b world ayaa leeyahay dabcan in ay qandaraas ama dowladda markaas ay ka iibsatay kuwaasoo iminkan ay ku eedeynayaan dabcan madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale raila omolo odinga iyo sidoo kale wasiirka maliyadda u kuryataani arrimahaasi saxiixay waxaa wargeyska la qodobo dhowra halkan uu saa ka dhigaya waxaa leeyahay au dabcan oo iskutag imaaraadka carabta markaasay ka wada sixiideen arrimo ay ku aadan in markaasi la salballaariyo dekedaha mombasa sidoo kale mombasa lamu naivasha iyo kisumu waxaa wargeyska halkan saaka faahfaahin uu kaga bixinaya kadib hadaladaas ay soo baxeen iyo waxaa iminka markaasi kusoo dabcan kusoo aadayso in lagu soo aadinayo sababta ay keenayso inay markaasi dekadahaasi la kalagato waa sida qorayaan inkastoo laakiin wargeyska saas uusan cadaynaynin sida hadalka ama qoraalka laga soo xigtay wasiirka maaliyadda u kuryataani yoanot giving away the port dabcan saa kuma bixinayno dekadahiina it just expression oo markaasi uu leeyahay in markaasi faa-iida aan dabcan aan uga soo hibeyno ama sidoo kale aan ku abuurno shaqooyin iyo fursado fara badan ee dadka ama dadkeena ay markaas wax uu owl u noqon karayso wuxuu leeyahy fursadahan waxay markaasi dhaki ama ka noqon karaan qaab istaraatiijideed ee wax badan aan uga faa-iidi karno wuxuu leeyahay waxay markaasi noqon doonaan kuwa manaj garaynayaan sidoo kale soo saari doonaan wuxuu leeyahay kormeer way kormeeri doonaan waxayna sidoo kale ballaarin doonaan qeybaha markaasi dekadaha wax halkaa meesha kasoo galaan sidoo kalena ka baxaan iyo qeybta markaasi logistigada ah wuxuu leeyahay waxaa fursadahaasi dhammaan d b wall ay fursadaha badan usoo hoyin doonta wadanka taasi oo warqaab qoraal warqad ah ay ku qoran tahay oo laga soo xogtay wargeyska markaasi soo xigna wargeyska the standard waxaa leeyahay warqadda waxay markaasi ku xusneed soddonkii bishii maarso taasoo xaqiijisay in markaasi loo gudbiyey dhitilida qaabka proposalka ee commercialka ama qaabka ay ku shaqeynayso hanaanka ee d b wall mombasa port waxaa leeyahay dibdib habeen ama dib u dayaceen xoogan ay doonaya markaasi inay markaasi ku sameeyaan ilaa iyo inta waa koob iyo toban iyo afar iyo toban inta udhexeysa ee modern casriga u dambeysa ee terminalka dhegeystayaal leh ee waxyaalaha ee dabcan dekadaha ay caanka ku yihiin wadamada kale kuwaasuu sheegaya in kaalin ama door ee markaasi doon inay ka qaataan d b wall waxaa sidoo kale leeyihiin halkan wargeyska uu qoraya lamu iyadana waxay markaasi kaga shaqeyn doontaa horumarka sidoo kalena maamulka iyo weliba konteynerada casriga taaminolada halka loogu talagalay inay ka dhisi doonto iyo sidoo kale obaresheinada ka howlgalada halkaasi ka socdo inay qeyb markaasi doorweyn ka qaadan doonto dhegeystayaal waxaa sidoo kale sheegaysa in special economic zone qeyb markaasi dhanka dhaqaalaha ee xarunta markaasi dooneysa in ay laamu ay ka sameeyaan waa sida d p wall qoraabka ama qaab qoraalka proposalka ee ganacsiga ay kusoo daadejiyeen amase lagu soo qoray waxaa sidoo kale wargeyska halkan uu leeyahay qeybta markaasi naivasha port develop col chain logistic halka dabdhexaad ku ah markaa horumarinta qeybaha markaas logisticada park ama xarun weyn markaas loogu dhisi doono i c d oo markaas qeybta dhexe ee kenya the central ay markaasi gaagooda labaha iyo weliba meesha lagu keediyo lagu soo talansoon garan doono to kisumu ilaa iyo kisumu ay noqon doonto dhegeystayaal kuwaasoo iyadana ay ballaarin doonto kisumu port waxay markaasi develop garayn waa develop garayn doonta mise soo saari doonta mise dhisi doonta arrimaha conchain waxaa loo yaqaana dhegeysta logistiga qeybteeda xarunta markaasi habka xudunta noqon doonto meelaha markaasi lagu saafgarayn doono markaasi galbeedka wadanka iyo sidoo kale wadamada uganda iyo sidoo kale congo kuwaasoo iyadana markaasi u noqon doonto halka xudunta u ah oo markaasi safarada waxyaalaha markaasi kala duwan ee kaagooda logisticada dhammaan in halkaas ay kaga sii bixi karaan ama kaga sii fadlaan doonaan wadamadaasi ay sii aadi doonaan dhegeystayaal sida wargeyska saaka bugiisa toblad halka uu ku qorayo tani waxay imaaneysaa kadib markii kenya kuwansa dabcan ay qaylidhaan halkaasi kasoo saareen kuna sheegeen in maxkamadda ay aadi doonaan kuna sheegeen inay doonayaan in la bililiqaysto sidoo kale lala iibsado dhul markaasi ama dekada wax soo saar xoogan ee wadanka ay ku leeyihiin sidoo kalena ay dhaqaalaha wadanka markaasi kasoo kale kaga badan waxaa horkacay madaxweyne ku-xigeenka william ruto asxaabtiisa muxuulafadiisa sida a n c musale mudhabadhe moses otengula xildhibaanka gaarisa aadan bare ducaale gavana countiga machagos efrel mutua kuwaasoo markaasi sheegeen in ay sii aadi doonaan maxkamadda si ay iga hor istaagaan oo aan markaasi dekadahaasi aan loo kala qaadanin dhegeystayaal laakiin wasiirka maaliyadda u kuriya jaanin qaab qoraal halkana ku arkan wuxuu leeyahay dabcan sidaas laguma bixin dekadaha balse waxay markaasi kaga shaqaynaynaa sida fursadaha faraha badan iyo shaqooyinka weliba dadka waxyaalahan u sameynayno ay tani ay tahay mid wax badan usoo kordhin karto d b wal dhegeystayaal waxaa sidoo kale ay sheegayaan in jiina sidoo kale laga gaday dekadaha dhinace qaar ama qeyb markaas laga gaday laakiin taasi weli ilaa hadda cid markaasi ka hadashay markii laga soo tego d b wal ma jirto dhegeystayaal kuwaasi ayaa hadda maanta noqon u aadska uga hadalhaynta badan ee wadanka ka taagan dhegeystayaal wargeyska saaka bogiisa iyo halka tobnaad uu qoraya raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto shalay waxay markaasi qaarkood isku marin waayeen arrimaha ku saabsan manual voters ama qaabka aan casriga ahayn codbixiyaasha ee markaasi ku codeyn karaan waa sida markaasi wargeyska saakaalkan bogiisa kulan shalay markaasi dhexmaray guddiga doorashooyinka xubnaha i b c ovula jabukati asxaabta markaasi xubnaha siyaasadda xilalka markaasi ukala taagan waa xilalka kala duwan u kala taagan ugu sare madaxtinimada guddiga doorashooyinka xubnaha i b c waxay markaasi shalay ogolaadeen oo sidoo kale isleegeen qaabka markaasi manuelka u shaqeyn karo iyadoo markaas lasla barbardhigayo khatan markaasi digitaalka kiidska loo yaqaano dhegeystayaal oo markaasi haddii la waayo in markaasi loo dabcan manuelka in loo markaasi loo adeegsan doono haddii ay qaabaha meelaha kala duwan dabcan systemka ama networka uu aada u adkaado ama culeys fara badan uu keeno in loo adeegsan doono maqaab manuelka kuwaasoo fursado fara badan u siin doonto in howlaha sidoo kale hoblihii ay kusii socdaan kulan shalay ay qabsadeen ayaa sidoo kale qaarkood isku afgartay inkastoo laakiin marka hore isku marin waayeen madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale raila omolo odinga waxaana markaasi sheegeen in tani ay tahay mid mar hore laga doonayo ama laga doonaya guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c inay markaasi back up samaystaan mise keed ay markaasi samaystaan oo qayb electroniga oo si deg deg ah oo weliba lagula socon karo iyadoo qaab mashiinada ay markaas laga doonayo in hakad uusan ku imaanin sidoo kale la gaarsiiyo qeybaha satelliteka si deg deg ah wax lagula socon karo laakiin waxay markaas guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ay sheegeen shalay kulankaasi kadib in dabcan xarumaha markaasi ku agdhow dhexe ee si toos ah markaasi loogala socon doono ama sidoo kale loogu soo gudbin doono qaabka iyo sida nidaamka ee guddiga doorashooyinka ay u kala wadaan halkaasi lagula socon doono tirooyinka rasmiga ah ee deegaanada ama tuulooyinka qaar ay aada ugu adag tahay in la helo dhegeystayaal qadadka wargeyska waxaa sidoo kale halka nuusaa ka qoraya waxaa iminka laga doonayaa in baaritaano lagu sameeyo shahaadada novinya ndeti iyo sidoo kale dabcan oo gabadha u taagan kursiga countiga machakos ee gabaarnimada iyo sidoo kale sakaja oo asana senatarka nairobi ah oo asagana u taagan kursiga nairobi kuwaasoo in badan dabcan iminkan weli ay luqunta iskula jiraan guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c welina sidoo kale aysan ka dhamaanin waxaa iminkan uganda ay markaas loogu yeeray in markaas baaritaana ay ku sameyso warqadaha sakaja in markaas maxkamadaha maxkamadda mar kale lasoo istaajiyo si baaritaano cad oo rasmi ah loo helo warqada ku saabsan inuu asaga uu team university waa jaamacad ku taala wadanka uganda inuu kasoo baxay sakaja halkaas ku andacooday in halkaas arday uu ka ahaa sidoo kalena uu kasoo baxay waxbarashadiisa wanaag kasoo baxay ayaa haddana waxaa markaas uu leeyahay dabcan qaab markaas la siyaasadeynayo halkan iminka loogu yeerayo in baaritaano xoogan lagu sameeyo natiija dabcan waa warbixinta ama warqada ku aadan sakaja iyo sidoo kale opinion dety uganda authorities waxay markaasi rabaan in team university ay soo cadeyso cadeemo sax ah oo wax ku ool ah ee ku aadan nairobi governor ninka u tartamaya xilka kuwaasoo la sheegayo in halkaas uu ka qayb galay waxbarashadiisa sidoo kale uu ka sameeyey kana qalinjibay jaamacadda team university sida wargeyska saaka boggiisa toddobaad halkan loo qoray weji kale ay haddana isla aadeen waa tahay weli idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal dhammaantiin waxaana leeyahay suux wanaagsan arooryo suuban dhammaantiin bal aan fiirina wargeyska saaka halkan wuxuu qorayaa soddon iyo sagaal maalmood oo keliya doorashada guud ee waddanka ka hartay iyadoo markaasi soddonka iyo sagaalka maalmood ee guddiga doorashooyinka xudaha i b c aada iskugu diyaarisay iskuna taxruujisay sida qaabka u qaban lahayd doorashada guud ee wadanka ka dhacayso xubnaha iyo weliba qybwaa xubnaha markaasi kala duwan u tartamayaan sida wakiilada m c yada senatarada xildhibaanada wakiilada dumarka iyo gabanarada weliba waa xilka markaas ugu sarey madaxtinimada ee dhegeystayaal ay iskugu diyaarinayaan waxaa sheegayaan in markaas la ogeysiinayo sidoo kalena maalin maalin kasii dambeysay lalasoo siinayo dadka shacabka in soddon iyo sagaal maalmood markaasay ka harsan tahay doorashada guud ee wadanka ee dhici doonto sagaalka bisha sideedaad ee sanadka labada kun labaiyo labaatanka markaasoo la kala ogaan doono shacabka iyo weliba taageeradooda iminkan da-da ayaa wax waliba markaas iminka ku kala bedelan yihiin waxaa leeyahay clos dabcan waa raila omolo odinga wuxauu iminkan sana jirsaday toddobaatan iyo toddoba sana halka asxaabta kale sida madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxauu jira konton iyo lix halka wajogoya wuxuu asagana jira lixdan iyo saddex dabcan waa da-da markaas iminkan lagu kala baxayo toddobaatan iyo konton iyo lix iyo sida waa konton iyo lix lixdan iyo saddex iyo toddobaatan iyo toddobo halkaasaa leeyahay dabcan aad ayuu markaas madaxweyne ku-xigeenka uga weyn yahay raila odinga sida wargeyska saaka uu qoraya halkan waxaana dabcan ay tilmaamaysaa tirada iyo weliba weynida ayaa haddana waxaa markaasi foodi iskula hayaan sidoo kalena ay aad markaas siyaasadooda u kala bixi karin sanadkan labada kun labaiyo labaatanka madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale raila odinga waana labada shaqsi aan markaasi kala yareysan hogaankana u hayo hogaanka oo dabcan azmiola umoja xilka markaas ama calanka sidaha calanka u wado waxaa leeyahay the most senior politician waa qofka markaas senior ah ama nin markaasi soo halgamay veteran ah nin soo jabay oo dhanka siyaasadda ah ee sanadahan markaasi in ay shaki oga jirin dabcan guushiisa waa sida markaasi wargeyska saaka u qorayo toddobaatan toddoba sana ayaa markaasi noqon doonta midda ugu oldiska ah oo hogaanka wadanka markaas uu qabanayo iyo weliba mucaarad ah oo isticmaali doona ejka ama da-diisa caafimaad ahaan weliba kaarkiisa ah u adeegsan doono dhegeystayaal ee sanadkan labada kun labaiyo labaatanka wadaasday interview with five journalist dabcan dabcan waxaa laga hadlaya wareysigii markaasi ay la yeesheen ilaa iyo shan markaasi wareysi shan wariyaal ah oo ay ka xaaladiisa ka ogaanayeen iyo weliba sida markaasuu aaminsan yahay cidda markaas isku hadleynaya raila odinga in uu markaasi guusha uu markale hanado waxaa arrimo fara badan markaas wargeyska siyaasadda iminkan u dab aada ugu sii horeysaa ama lagu sii horanaya dhinacyada kala duwan siyaasadda noqon doontana mid markaas isbedel xoogan ee sanadaha soo socdo ee ku keeni karta wadanka qaabka iyo weliba da-da ee siyaasadda iminkana usii socoto sida wargeyska boggiisa saddex iyo tobnaad saaka uu qorayo weli idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin hasuax wanaagsan ayaana leeyahay meel walba joogtaan naga dhegeysanaysaan waxaa wargeyska boggiisa koob iyo tobnaad saaka halka uu qoraya waxaa sare usii kacday qeybaha markaas cunno karinta ah sida wasaaradda horaan baa lagu sheegay inay wax markaas ka khafiifiso canshuuraha lix iyo toban boqolkiiba sideed markaas batroolka gaaska ee cunnada lagu karsado sanado ka hore ayay ahayd dhegeystayaal markii baarlamaanka arrintan uu dib u egis markaas uu ka sameeyey qeybaha canshuuraha ee sar u qaadisteeda waxaa tani daba socotaa dhegeystayaal community price ee dadka markaasi nolosha ay ku nool yihiin iyo sidoo kale saddex tobanka k g ga ee silindarka ee gaaska ah kuwaasoo lagu sheegay in sagaal boqol in six month ay ahayd laakiin taasi way kaga duwan tahay oo sare ayaa usii kacday ayaa leeyahay waxaana ay leeyahay waxyaalahan dadka shacabka ay ku nool yihiin ay ka mid yihiin oo iminka sare usii kaceen oo sidoo kale aysan awoodi karin in ay gaaska iibsadaan waxay markaasi noqonaysaa in markaasi dhirta iyo deegaankii dib loogu noqdo kuwaas oo dadka ay aada u adeegsan doonaan waxaa dabcan loola jeedaa dhuxusha bogiisa saddex tobanaad ayaa saa ka qoraya wargeyska the daily nation eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suux wanaagsan harariisoban waxaan filayaa si wacan oo qurux badanaa dhammaantiin aad kusoo wada kacdeen iskana warqabtaan bal dhegeystayaasha qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan sideedii subaxnimo waxaad maqli doontaan war wixii dalka dibadda inaga soo gaaray hadduu eebaha raali ka noqdo qaadka telefoonka ugu hore walaal soo dhow magacaaga waa ku salaam walaal magacaaga subax wanaagsan ka hor mandheera saaka haye aada baad mahadsan tahay gabadhaasi mandheera ku mahadsantahy xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya soo dhow walaal magacaaga hallo star f m star f m soo dhow walaal magacaaga waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu subax wanaagsan soo dhow walaale mandheera saakase lagu yahay maasha allah walaahi dhib ma jiro caadi nin walba shaqadiisu ayrsan yahay waa khamiis alxamdulilah waxaan leeyahay muslimiinta intii bugta allah noo caafiyo inta dheera ibaadale allah na wada si star f m iyo ku dhegaysana kulligoodana salaamu calaykum waan leeyahay subax wanaagsan aad baad umahadsanta subax la mid ah xalimo salaad bay mahadsantahay mandheera iga soo bacday xigaha kale qadka telefoonkan siinaya dhegeystayaasha kale deegaanada tuulooyinka qarooyinka xaafadaha kala duwan ee naga dhegeysanayaan walaal soo dhow magacaaga halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
bashka xaaji xagadheere bashka haye ka waran xagadheere saaka
alxamdulilah alxamdulilah aladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushuur alxamdulilahi xamdan kafiiran dayiban mubaaraka fiih alxamdulilah ilah baa nabad lagu soo kaasiciyey marka cadar cadar baa jirta qawo waxaa lay dhaxaan shalay roob roob yar baa noo yaro da xagaay xagaaya maasha allah ilahi waxaan leeyahay roob allaha nasiyo cuduradan allaha maasnacniga mar insha allah doorashadan allaha khayr ka noqda niga
aad baad mahadsantahay bashka dhegeystaasi xigaha kale qadka telefoonkan siinaya dhammaantiin subax wanaagsan ay leeyahay star f m soo dhow walaal magacaaga
alo yuusuf bakad salaamu calaykum waraxmatullahi wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
saciid cabdulla wajeer soo dhow saciid wajeer ka waran saaka
alxamdulilah wala nabadan ku waaberisanay aye socodka gaadiidka dhanka amniga ganacsiga waxbarashada waxa jeclaa subxana taala wuxuu u talagalay kula socdaan maqalka idaacadda star f m wargeysa si fiican aan ugu doftay dhanka hadaleyn doon iska siyaasadda marka dhammaan dhegeystaalkii adiga waxaa in leysa waxaad khayr aad baad mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhow walaal magacaaga iyo deegaanka tuulada qaryadaa ku sugan tahay walaalaan ku salaamaya haye wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ka waran saaka wajeer roqi
maasha allah alxamdulilah ilaahay baa mahadle waa isocodka maasha allah ba waan ku sugnaya ilaahay baa mahad iskale dhegeystayaasha boobkasoo iga dhegeysanaya dhammaantood waxaa leeyahay subax wanaagsan wariyaasha idaacadda kowrka dhammaannood oo adiga horeysana waxaa leeyahay subax wanaagsan walaalkay musoo muumin oo jeer igulsuna walaalkay waxaa leeyahay subax wanaagsan oo lalaadayana shaqada ku wacnasiisa aada baad mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka ayaan siinaya inkastoo arkaya hal qad telefoonka keliya inuu shaqeynayo star f m soo dhow walaal magacaaga
alo xaaji yusuf bakar salaamu calaykum waraxmatullahi wacalaykum wabarakaatu salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed daahir soo dhow walaal maxamuud waan dhiwahay alxamdulilah ilaahay maadle intaan ugno nabadan kuwaa berisanay wax dhibaato hadda intaan maqalnay ma aanan maqlin ilaahay un baa leenahay waxaan leenahay adalayga on siyaasade waxaan leenahay dadka siyaasadda si fiican ha loo wado ayliya khilaafa liskada allaha na gaarsiin maba aanan gaarin marka dhegeystayaalka waxaa leeyahy subax wanaagsan weli ma aanan gaarin siyaasadda wax baaba ka dhimano ninka alla gaarsiiyo maalinkaas ninkaa rabtoon qaayili iyo dhalinta waxaan u sheegaya inay isxakameeyaan oon dadka siyaasiyiinta ay isticmaalin marka waxaan leeyahay arrintana waa un baaba iyo gaarinta county nadiif iyo baaba war kala jiro maleba waatahay maxamuud waatahay fadlan fiiri nidaamka maxamuud daahir dhaqane halkan waa idaacad qof waliba wuu dhiiban kara fikirkiisa laakiin hadda ma ahan waa adiga kuurahaada iyo codkaada keliya laakiin halkan ma aha star f m soo dhowlaal magacaaga asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
carabifo
ya markaas saaka biilaan ayaanu ku asbaxnay magacaaga
carab carab halkay ku suganta carab
waa fiicannahay haye
marka saaka biilaan wey esigis ka deg wey magarat Mhm.
yaan ku waabarisanay Mhm.
marka wax sida kale soo waa degan yahay waa fiicannahay waata carab umaadsan yahay xigaha kale khadka telefoonka star f m oo codka gobolka waqooyi bari dhammaantiin subax wanaagsan aan leeyahay dhammaantiin khadka telefoonka goor dhow inta warka iyo dhegeystayaashaan aan loogu dubin bal laba iyo saddex dhegeystaan ka gaaraya soo dhawalaal magaca salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
maxamed tabane gaarisa adikaabure shaacir ka waran saaka gaarisa
wallaahi boqolkiiba boqol way degan maanta allah haye
aada saaxib loo fiican yahay jawigoo degan yahay amnigu waa sugan yahay xaaladda okay bay ku socotaa dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay subaxda idin waxnaa tiray dhakaabure kaas waan wada salaamay idaacaddan ha noolaataan leey salaamu calaykum wacalaykum waraxmatullahi salaam waraxmatullahi barakaatu ku mahadsan yahay ninkaasi dhekabura iga soo wacay maxamed ee xigaa kale qadka telefoonka siinaya star f m halow soo dhowlaal magacaaga halow star f m halow star f m
Hello,
walaal magacaaga halkaa ku sugan tahay
Ramon ku soo Ramon ku sugan yahay deegaanka Ramo raamuse lagu yahay saaka
dawada lagu waagbaristay dhulka qabow waaye oo cagaacaga yaraa noo daaya nabada lagu waagbaristay muslimiinta meel walba joogaan waa salaamaya asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu xigaa kale qadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka soo dhowlaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa xuseen cabdi gaarisa xuseen oo gaarisa ka warasaaka
gaarisa waa la fiican yahay alxamdulilah jawiga wuu kala degan yahay iskuuladii iyo shaqadii iyo madarasooyinkii iyo dugsadii waa la aaday nabadgelyada way sugan tahay alxamdulilah rabi alcaalamiin idaacaddana waxaan leeyahay ha jirto ha joogto shukran aad baad umaadsan tahay ninka soo saarka mandheera oo raalli haadaba mandheera hadal baan ka maqlay een, beled xaabo sidoo kale hadal kama hayo suufta sidoo kale hadal kama hayo nairobi hadal kama hayo een, kwale clive meru isielo meelaha qaar ayaan hadal markaasi ka hayn dhegeystayaal laakiin dhegeystaha qadka telefoonka ugu dambeyn siinaya fursadda kadibna warkii ayaanu wada dhegeysaneynaa haduuba raalli ka noqdo dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan ayaana leeyahay warkii intaanan gaar walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
fakadow aad baan u wanaagsanah waa maclisan soo dhow eh, macalin
ilaahay nabad buu nagu baraysiiyey jawiga nabadgelyada biyaha waxbarashada caafimaadka kule dadkan waji allaha shaafiyo aamiin
doorashada soo socota laisku raxeexayana tii amni iyo nabad ku dhacda allaha noogu dhigo Mm.
in soomaali kale insha allahu tacaala waana ku salaamaya asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu dhegeystayaal dhegeystayaasha qadka telefoonka u dambeeyey waa hagaag dhegeystayaal weli idaacadda star f m codso gobolka waqooyi bari ayaad degeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suuban kusoo dhawaada barnaamijka qoyska arrimaha xaaladda dhegeystayaal ama raalli hada waa arrimaha qoyska oo khamiis weliba halkan si toos aad uga dhegeystaan saaka taarikhda waxay ku beegantahay soddonka bisha lixaad ee juun sanadda labada kun laba iyo labaatanka maalin khamiis ah arrimaha qoyska xalay ugu dambeeyey xogtii ugu dambeysay arrimaha qoyska saadaalintooda ka hadal ee weliba ka hadal ee aadka ka hadalkooda ayaa markaas wakhtiyadan oo kale kaga hadala dhegeystayaal barnaamijka waxaa la fara badan diiradda ku saari doonaa intuu hawada ku jiraan xataa diin doona anigoo ah yuusuf bakat adigana qaybaha dambe fursad ayaa markaasi kuu siin doona hadduu eebba haraali ka noqdo waxaan filaya waxyaala fara badan inaan markaas isla wada eh, dabcan isla isla weydaarsan doono mise isla wadaagi doono hadduu eebba haraali ka noqdo arrimaha ku saabsan qoyska dhegeystayaal inkastoo waqti aan kara- eh, kala maqnayn dhegeystayaasha laakiin aan isku soo laabanay hadda waxyaalo fara badan aan saaka ka hadli doonaa ilaa iyo qodobo dho- ee shan ama lix aan intaan ka gaarno dhegeystayaal een, arrimo markaas ku saabsan nolosha qoyska ragga inta badan ay sameeyaan dumarkana markaas ay ka xanaaqaan maxay dumarka ka xanaaqaan raggana sameeyaan kama hadlaynaa dabcan waxay ka ragga markaas ay ka xanaaqayaan balse waxaan ka hadlaynaa waxa ragga ay sameeyaan dumarkan ay ka xanaaqaan waxaa sidoo kale dhegeystayaashan saaka weydiin doonaa ninka goormuu ogaadaa in xaaskiisa ay garaad leedahay mise ay caqli leedahay gabadhina goormee ay is ogaataa bal dhegeystayaasha iyo weliba asxaabta dadka weliba qoyska leh ayaan ku ayaan ku dhaafaynaa in markaas ay ka falceliyaan sidoo kale bal aan ogaano qeybaha dambe laakiin waxyaala qaar ayaan kuu soo qaadan doonaa dhegeystayaal oo markaasi ee ku saabsan arrimaha qoyska ee sidoo kale ku qatunta mise daba socoto qodobka dooda saaka barnaamijka diiradda ku saari doono dhegeystayaal ninka koormuu ogaadaa in xaaskiisa ay garaad leedahay mise ay aqli leedahay mise maskax ay leedahay gabadhana goorme is ogaataa haddaba ma isweydiiseen sheekadaasi arrimaha weli ma isla dhex gasheen adiga gabadhaada ma xaaskaada weli gabadhaada ma baartay wakhtigeyna ogaataa wax weliba wakhti beelaada wax weliba dhammaad bay leedahay laakiin inkastoo laakiin tani aysan dhammaad lahayn laakiin labada qof oo qoyska lamaanaha oo isla degan keliya markaas is ogaan karaan cid kale qofkaada ama gabadhaada xaaskaada ku ogaan karta ma lahan adiga keliya xaaskaada ogaan karta soona saaran karta xaaskaada laakiin gabadha sidoo kale ayadoo ay isgaranaysaa markay banaanka joogto iyo markay guriga imaato mise markay guriga gudaha ay soo gasho ayay markaas is ogaanaysaa laakiin gabadha wakhti keliya ayay is ogaataa gabadha markay isu ogaato waa wakhti keliya laakiin ragga wakhti weliba uu fahmi karaa gabadhiisa haddee xaas xaaskiisa ay tahay saxda ah ee dabcan ay caruur fara badan ugu hayso laba cunug saddex cunug afar cunug shan cunug lix toddoba sideed sagaal ilaa laakiin wakhti waxay gaari doontaa ninka uu markaas gabadhiisa ogaan doono in gabadhiisa aqli leedahay mise ay leedahay gabar garaad leh oo xikmad badan garaadka markay imaatana haddee waa cid weliba way garanaysaa oo garaadnimada cid markaasi sheegan karta ma lahan laakiin ilaa dad yaroo markaasi fara ku taris ah oo garaad markii loo qof dabcan aad u fikri karo aad markaasi maskaxu leh garan kara nidaamka qoyska wuxuu markaasi ka dhisan yahay wuxuu ku salaysan yahay halka iyo weliba maqaamka markaasi guriga qofka gabadha markaasi ku leedahay mise ay ku dhex leedahay dabcan ciddaasi ama gabadhaasi keliya sharaxi kartaa sax waa loo baahan yahay laakiin ninka mar ayuu ogaadaa gabadha sidoo kale way is ogaataa iyadana wakhti ayay is ogaataa dabcan dumarka iyo ragga halkan ayaga maal inoo kala saari doonaan wakhtiyada markaas is ogaadaan ma wakhtiga carruurta la dhalaa wakhti markaa xamliga wakhti la guursadaa wakhtigee dabcan ayagan baa isgarana gabdhaha haddaba sidoo kale ragga haddii sidoo kale ujeece waa gabadha gabadha wakhtiga markaasi garaadkeeda maskaxdeeda aqligeeda aad ogaan karto ayadan wakhtiga markaasi carruurta ay ku dhalaysaa wakhti xamliga ay tahay wakhti markaasi dhibaatada iyo baahida markaasi kala duwan iyo xaaladaha ay tahaya waxyaalo fara badan ayaa markaas halkan cid waliba ay ku sallayn kartaa ay ku faahfaahin kartaa idcilwa cidda ilan dumarka waa kala garaade isku garaadna ma ahan dabcan ragga iyo weliba dumarka aynu u dhaafi doonaa qeybaha dambe dhegeystayaal haddaba qodobo fara badan ayaa markaas isla eegi doonaa dhegeystayaal oo ku saabsan kaga turjumaysa nolosha iyo waxaa markaas asaasiga u tahay qoyska in markaas lagu wada koro laguna sixi kara dhegeystayaal iyadoo haddaba guurka waa muhiim sax sababtoo ah waxaa markaasi ay midaysaa nin iyo weliba xaaskiisa islamarkaana ay ka bilaabata qoys wuxuuna wataa barako badan sida markaasi caruur iyo weliba qaar kaloo badan maalmahan dabcan si kastaba qoysaska badan ayaa markaasi burbura sababa jiro awgees gaar ahaana isfahan waaga markaasi qoysaska markaasi ka dhex jiro dabcan waxaa markaas inaysan markaasi sira a kala qarsan karin lamaanaha balse waxaa jira waxyaalaba markaasi aan habbooneyn oo haweeneydu markaasi laga doonayo inay u sheegto ama dabcan ay ku adkaato inay u sheegto markii laga hadlayo arrimahaasi ilaa iyo qodobo fara badan ayaa isla eegi doona dhegeystayaal laakiin nolosha qoyska markaad fiiriso arrimo fara badan ayaa ku qutuntaa ee ragga markaasi ku salaysan ragga markaasi ay saameynayso dumarka sidoo kale ay ka xanaaqaan waxaa jira arrimo markaasi ay dumarka aadka u jecel yihiin ee markaasi ay nicib iyo weliba kuwa ay markaasi nicib yihiin bini aadamka isku mid maha waxaa jira dabcan kuwa oo in markaasi yar oo jecel ama nicab yahay nicab markaas nicab walaba iskugu jiraan ay wataan dumarka sidoo kale iyagoo qayb ka ah bani aadamkaasi waxay haddana leeyihiin waxyaabaha ay aada u jecel yihiin iyo weliba waxyaalaha markaasi aada u necab yihiin haddaba waxaa jiraan waxyaabaha ay dumarka aad markaas u xanaaqaan oo aada necab yihiin ayna markaas u arkaan wejigabax waxyaabahaasi waxyaalaha ka mid a dhegeystayaal sida aan ku eegi doonno waxaa ka mid a daawashada ciyaaraha oo iminkan aada usoo badanayso raggan ay sidoo kale ku badan yihiin dumarka laakiin aysan badan qaarkood ay dalaynin inkastoo laakiin mararka qaar iminkan ay sheegayaan dabcan oo dadka cilmi nafsiga iyo weliba dadka markaasi qoysaska aadka buugaka uga qoro kaga hadlayaan leeyihiin dumarka sidoo kale iminkan waxay xiiseen ciyaaraha laakiin daawashada ciyaaraha waxay markaas isla keli markaas isla ogolaan karaan inay isla gorfeeyaan mise isla falanqeeyaan sidoo kale kala tiim ama ciyaaraha markaas ama ciyaartooyda ay kala taageeraan ragga waxay markaas jecel yihiin kubadda cagta haddii ay markaas ay jiraan wax isku keeni kara oo ragga kulmiyo waa dabcan sportiga gaar ahaana kubadda cagta xitaa haddii markaas haweeneyda jeceshahay inay daawato ciyaaraha ninka wuxuu markaas ku faraxsan yahay in asxaabtiisa ay dabcan ciyaarta ay wada daawadaan garoomada ama si wada jir ah ay telefishinada uga fiirsadaan iyagoo ay markaas ay ku sugan hal goob sida sida maqaaxid ama sidoo kale in guri ay ku wada sugan yihiin intaas ciyaarta ay socotana si wada jir ah waxay markaas u qaylinayaan oo ay ku wada murmayaan waxaa jiran waqtiyo markaas ay ku wada hadlayaan erayo ama luuqado markaasi wanaagsan oo kaftan ah ee dhammaan laga yaaba in qoysaska raalli hadba in asxaabtaasi ay dhexmaraan laakiin ragga ayaa taas keliya ku qotomaysaa ragga waxaa markaas waxaa qiimo weyn markaas kule xilliga ciyaarta ay socoto waxay waqti ka badan markaas waa waqti ka badan kan uu lamaanihiisa la joogo ku qaataa dabcan goobaha markaas ciyaaraha ee wakhtiga faraha badan ay la noqon karayso dhegeysteen in qofka ciyaar ula qaato dumarka waxay markaas dareemaan in ay la takoorayo ama markaas u muuqata mid markaas aan la siinayn xuquuqdeeda waxayna waxay dabcan u malaynayaan inaysan qayb markaasi ka ahayn nolosha ragga inta lamaanahoodana masaaxiibadooda markaas ay daawanayaan kubadda cagta oo ma siiyaan dabcan fursadda markaasi labada qof ama ciyaarta ay isla daawanayaan ragga waxay ayada u qaadataa una malaysaa mid markaasi ka takooran balse ay noqonayn mid farxad iyo nashaad aysan heli karin ama gurigaas aysan ka heli karin waxay noqonaysaa mid markaasi soo qaadato telefoonada balse iskaga mashquul ku noqoto aalado kale ama waxyaalo fara badan ay halkaas maskaxda ku noqoto ilaa markii dambe maskaxda nayrfoos ay ka noqoto dumarka ama qaarkood leeyihiin way ka noqdaan waana daawashada ciyaaraha aysan badankooda ay dareemin xitaa waxay markaasi ay leeyihiin yaysan soo gelin ciyaar wakhtigii weliba waxaa ugu badan fasaxyada ama wakhtigii weliba guryaha ay joogaan ragga waxaa inta badan ay haddana soo baxaan wakhtigii gabadha seexatay mise wakhtigii gabadha markaas ee cajistay laga yaaba markaasi in uu ninka markaas ka soo baxo goobta ciyaarta ay ka dhammaatay ilaa markaasi sagaashanka daqiiqa ee ama saacadda iyo afartanka daqiiqa ee sida tooska u socoto ciyaarta dabcan waa ciyaaraha ee markaasi tooska ay u socdaan shaashadaha ama sida marka goromada kuwa lagu ciyaaro balse waxaasoo dhan waxaa leeyahay waa ayada waxay u tahay arrin markaas culays u keeni karto balse ee ka xanaaqi karto aysan sidoo kale jecleen waana midda iminkan kusoo badanayso bulshooyinka soomaalida dhegeystayaal waxaa arkaysaa in qoysas qaar ee sidoo kale wakhtiga ciyaarta ay soo gelayso gabadha ay qaylinayso ha igu shidin telefishinka ha igu daarin telefishinka iga demi oo dabcan wakhti howlaa inoo yaalan caruurta ku mashquulinin aniga nagu mashquulinin dabcan aniga howlo fara badan inoo taala markay howlahaasi ku leedahay waxay markaas nacban tahay oo kasoo horjeedaa in ciyaartaas indhaha aad ku taagto oo wakhtigaad halkaasoo dhan aad ku lumiso balse waxay doonaysaa in wakhtigaas yar oo keliya in yar inaad ka qaadato sida markaasi qaar ka mid ay tilmaamayaan sheegayaan waxay markaas leeyihiin waxaa muhiim ah sagaashankaasi daqiiqadood ee markaas ciyaarta ay socoto in uu asaga keliya ay ku habboon tahay in soddon daqiiqa uu siiyo gabadhiisa halka in lixdanka daqiiqa kale ee markaas ciyaartiisa uu ku samaysan karo mise uu ku daawan karo waxaa keliya kaga doorbidaysaa in wakhtiga loo kala gooyo wakhtiga intay markaas cajiisi lahayd wakhtiga intay howlo kale markaas ku mashquuli lahayd keliya waxay ka doorbidi lahayd inta daawashada ciyaartay u socota ninkeeda miseninkeeda masaygeeda in ayada waxay ka jeclan lahayd in wakhti ula qaato balse uu dhegeysto sheekaysto dhegeyste laakiin waxaasoo dhan waxaa markaasi ka adag haddana kaga duuna leeyahay in ninka uu fahansiy gabadha in isboortiga ama ciyaaraha wakhtigay socdaan in markaas wada qaataan ayagoo guriga kuwada joogaan oo dabcan tan shaashada laga daawanayo ama tan shaashada markaas qofka uu ka daawanayo mase guriga markuu wakhtiga uu ku sugan yahay laakiin waxaa leeyahay waxaa ku adkaanaysa gabadha wakhtiga ninka fasaxa uu leeyahay wakhtiga markaas guriga u joogo ay doonayso in asaga iyo ninkeeda ama ayada ama labadooda ma qoyskaasi ay wakhti wada qaataan ay sidoo kale caruurta sidoo kale banaanada u bixi karaan in haddana markaas balooni uu banaanka u aadayo halkaas goroomada uu kasoo ciyaarayo asagii asxaabtiisa ilaa waqti dambe ay ka imaan karaan waxaa laga yaabaa sida casarka qofka u baxo inuu markaas cishaha mase maqhribka u imaado isagoo daalan taasoo markaas in guriga markuu imaado xibnaha ay xanuunayaan laakiin waxay markaasi doonaysaa leeyahay ma rabto nin markaasi wax dantiisa ah ama danteeda aan dabcan kusoo daalin marka laga soo tegay shaqada waxay leedahay waxaa kow ay siinaysaa kow haddii markaas ay ka xiisa badan tahay sidoo kale ay ka jeceshahay ay aada uga doorbidaysaa markuu ninkeeda uu kusoo daalo shaqada laakiin kama danayso markuu waxyaalaha qaar oo maalaayacni uu kusoo daalo laakiin markii loo fiiriyo shaqooyinkii waxyaalaha markaas xiisaha ama sidoo kale daalka u keeni karo shaqada keliya inay ka doorbidaan markii laga soo tago waxaala kale oo markaas wadada ama uu ku soo qaatay dhegeystayaal waxaa sidoo kale halkan leeyahay dabcan culeysyada faraha badan ee ilaa iyo shan qodob ayaan kasoo qaadi doonaa dhegeystayaal ee dumarka aadka uga xanaaqaan laakiin dhegeyste haddaba la soco arrimahan waxay daba socdaan waa qodobkii saaka marka hore barnaamijka markaan daafurayay aan miiska kuu soo saaray ninka koormuu ogaadaa xaaskiisa in markaasi garaad ay leedahay mise maskax ama caqli ay leedahay haddaba gabadha koormays ogaataa soco dhegeyste haddaba qodobka koowaad waan kuu akhriyay oo dumarka ciyaaraha markaasi kuwa daabashadooda raggooda ee markaasi sida aan ula daawanaynin ama aan sidoo kale wada daawanaynin ma xiiseeyaan oo way ka cararaan way ka didaan oo markaasi way iscilaan wayna iskuusaan dhegeyste haddaba qodobka labaad waxaa leeyahay eegmada dumarka kale waxaa jira waxyaabo fara badan oo dabeecada u leeyihiin ragga taas oo qayb markaasi ka ah indhaha ama hidaha qofka markaasi indhihiisa ay qofka qof kale ay qaban karaan waxna waana wax markaasi ka baxsan awoodiisa ragga ragga waxaa laga yaabaa in markaas indhahooda meelo fara badan ay qaban karaan marka laga soo tego dumarka oo indhahooda hal keli ay qaban karaan ragga waxaa leeyahay ishooda waxay keli qaban kartaa oo ragga dhegeysto dhegeyste haddaba adan kuu sheegayaa ragga waxaa leeyahay waxay indhahooda qaban karaan hal mar oo eegimo ah ama hal mar oo fiirsho ah ama gaf uu fiiriyo waxay isla qaban karaan ilaa iyo toban dumar ayay hal il markaas qaban kartaa hasha isha kalena ay qaban karto toban kale waa labaatan dumar oo halkaas hal il mar ay wada qaban karaan laakiin dumarka waxaa leeyahay waxay keliya ishooda laga yaabaa inay qabtaan hal qof halka qofkana ragga laga yaaba in hal mar ay qabto qofkaas laga yaabaa in macno fara badan ay u yeesho waa sida markaasi dadka qaar ee cilmi nafsiga ama kuwa markaas waxyaalaha faraha badan daraaseeyay ay ku sheegeen kuna tilmaamayaan haddaba markaad fiiriso eegmada dumarka kale waxaa loola jeedaa halkan ragga dumarka ma xiiseeyaan wayna ka caroodaan wayna ka gubtaan mana jecla markaas in xaasaska ama xaaskaada in xaas kale dumar kale aad fiiriso taasoad ku kala dhimanaysaan waana si waxaa leeyahay ragga waxaa leeyahay ishooda keliya waxay hal mar qaban kartaa ilaa iyo toban xaas ama toban dumar dhegaysal xaas ma aha waa toban dumar ayay qaban karaan si kasta oo uu markaas qofka ku faraxsan yahay xiriirka uu leeyahay lamaanihiisa ama qofka markaas xiriirka jeceyl kala dhexeeyo marka uu arko haweeney qurux badan oo horumarayso waa uu u eega laakiin eegmadaasi waxaa suurtagal ah in hal mar keliya isha lagala soo baxo waxaa keliya kaala soo bixi kartaa gabadha adiga markaasi xaaskaada ama qoyskaama gabadha markaas reerka wada joogtaan haddaba waxay markaas ku xiran tahay inta uu markaas ninka eegayo iyo sida ay markaas dareemayso iyo weliba sida markaas ay u fasirato lama dabcan gabadhaasi ninkaas waxa eegmadaasi adag ee gabadha uu u fiiriyey ilaa waxaa laga yaabaa gabadha in meel madaxa ilaa iyo hoos uu ka fiiriyay ninka waxaasoo laga yaabaa in keli ah sidaa qaar ay sheegaan eegmada dumarka kale in dhibaatada ay ragga ku tahay laakiin haweeneydu sidoo kale aysan jecleen laakiin keliya isha ay macallin ugu tahay sidoo kalena cisha oo qofka ninka ragga wax badan uu kaga faa'iidi karo ama sidoo kale macallin ay u noqon karta ishiisa oo faa'iido dabcan waxaa ula jeedaa in wax badan uu ka akhrisan karo sidoo kale uu ka fahmi karo nolosha waxay tahay ee eegmada marka dumarka kale uu ka eegayo mise uu fiirinayo in ay markaas sharaxaad kala duwan oga bixin karto laakiin ma ogtahay gabadha waxay markaas maskaxda durbo kusoo dhacayso markii ninkeeda ay wada socdaan dabcan laga yaaba isha meel kale inay qabato haddana laga yaaba asagoo sii fiirinaya in durba gabadha ay fiiriso maxaad fiirinaysaa maxaa halkaa ka eegaysaa ma waxa kula soconin baad arkayn dabcan waa su-aalaha laisweydiinayo oo markaas qofka ku soo dhici karto laakiin mala socotaa in sidoo kale aysan jecleen sidoo kale dumarkaay aad uga xanaaqaan xanaaqan muxuu daba socdaa haddaba ninka goormuu ogaadaa in xaaskiisa ay garaad leedahay mise ay caqlay leedahay arrintan saaka ayaan dhammaan wada ogaan doonaa bal dhegeystayaasha waxay markaasi ku macneeyaan mise ku sifeeyaan dabcan cid waliba ogaan kartaa cid waliba soo sharaxi kartaa mise way sharaxi kartaa markay imaato laga hadlaya garaadka dumarkaay leeyihiin ama ninka dabcan laba qof oo ama dadka lamanaasho keliya isgaran karaan halka dumarkana sidoo kale ayaga iminkana is og yihiin markaan kula hadlayo waqtigan xilligan aan kula hadlayo dumar fara badan way is og yihiin waa isgaranayaan marka laleeyahay gabadha goormay is ogaataa inay markaas maskax garaad leedahay dabcan waqtiyo fara badan ayay markaas ku kala imaadaan inkastoo dumarkaas dadka aysan isku garaad ahayn mise isku aqli aysan ahayn dumarkan haddana ma bada sinno dhegeystayaale dumarkan waxay markaas dareemaan inay takoor oon markaas aan muuqanin ay kala kulmaan sidoo kalena takoorkaas ayaga ay markaas isgelinayso taasoo keenayso in ragga ama ninkeeda markaas isan ku qanacsanayn qanaaca ama qanaacada waxay imaanaysaa keliya dhegeyste wakhtiga markii labada qof ay isku fahamsan yihiin nolosha waxayna markaas meelayaan inaysan qayb markaas ka ahayn nolosha ragga inta lamaanaha ama saaxiibada markaas ay wada socdaan ama nolosha markaas ay ku wada hardamayaan mase ku wada socdaan ragga qaar ayaa markaas iska xakeemaya oo markaas dabcan ma jeestaan markay la joogaan lamaanahooda haddana waxay fursad markaas u helayaan in uu eego lamaanihiisa quruxda badan ee markaas soo jiidashada leh taasi markii dambe isheeda macallin oga dhigaya kadibna ku tilmaamaya ku safiinaya asagoo weliba qaab markaas qaldan ugu sharaxayo eegmada dumarka kale uu fiiriyey asagoo markaas ku qancinaya kuna raaligelinayo haddaba qanacaasi iyo weliba raaligelintaasi ninka koormuu ogaad dabcan koormuu ogaadaa in xaaskiisa garaad ay leedahay mise maskax ama caqli ay leedahay dumarkana koorme is ogaadaan isgartaan arrintaasi waa mid markaas dumarka badankooda aysan jecleen ma jecla in nimankooda ama lamaanahoosh dabcan lamaanayaashooda inay eegaan dumarka kale waana cawaaqib ay adeeg ayay markaasi ku tahay dhegeystayaal arrimahaas ayaan isla eegi doonaa isla fiirin doonaa waxyaalo fara badan ayaa soo socdaan isla gurfayn doonaa dhegeystayaal hadduu eebaha raalli ka noqdo adigana haiga fogaan haiga dheeraanin warkii ayaan wada dhegeysan doonaa ee sagaalkii subaxnimo biilaahi tacaala maxamed axmed khaliif ayaa inoo akhrin doonaa dhegeystayaal adigana haiga fogaan haiga dheeraan waana isku soo laaban doonaa tobanka daqiiqe ee markaasi warka uu inoogu akhrin doono maxamed axmed khaliif dhegeysta adigana aad ku mahadsan tahay dhegeysiga la socodka yuusuf bakad ayaa barnaamijka daadiinaya arrimaha qoyska dhegeyste wax badan ka ogow wax badan ka faa'id wax badanna markaas oo xikmad ah ka qaado arrimaha qoyska siraarkaada qoyskaada uu kugu sii jiro jiritaankiisna aad markaas adigana aada u dareento aan wada dareenno qoyska jiritaankiisa dhegeyste laakiin caqabadaha dhibaatada culaysada iyo baahyadaha faraha badan ee qoyska ka jiro ayaa mar waliba isku bidhaaminaa iskuna ifinaa dhegeystalamatoosha ugu ifinaa si dhammaan dadka waxyaalaha markaas mugdiga ka saaran aan aftiin ugu qabanno si dadka igu wada arkaan waxa aysan fahmaynin oo arrimaha qoyska siyan baqaada dhegeystayaal qodobada markaasi saaka diiradda barnaamijka ku saaran arrimaha qoyska dabcan arrimaha qoyskan oo galena sidii qoysaskan ku wadaajin laheen ku horumarin laheen ragga waxyaalaha qaar ay sameeyaan dumarkana sidoo kale ay ka xanaaqaan laakiin haba ka xanaaqaane haddaba maxay markaasi soo korinayaan haddaba dhegeys waxaan ka soo hadalnay ilaa iyo laba qodob halka saddex qodob kalena aan sidoo kale fiirin doono qodobka koowaad waxaan ka dhignay dhegeystayaal daawashada markaas ciyaaraha ragga in badan ay aada markaas ugu mashquulsan yihiin sidoo kalena sidoo kale fursadahasan sinin qoysaskooda waqtiyada fasaxa waqtiyada markaas guriga dhisashada ay joogaan waxaa sidoo kale dhegeystayaal soo eegnay eegmada markaas dumarka kale dhibaato sun ay ku tahay oo ragga dumarka sidoo kale aysan jecleen raggana oo markaas leeyahay wax ay markaas usoo korinaysaa in ay dumarka ragga ay dumar kale ay fiiriyaan oo markaasi macalin waxaa markaas la tilmaama leeyahay saaxiib ayaa dhegeystayaal oo la leeyahay ishooda keliya ay fiiriso waxay qaban karaan ama ay fiirin karaan ilaa iyo toban dumar ay markaas eegi karaan eegmadaasi laakiin waxay markaasi ku noqon kartaa ishii xitaa haddii lagala bixi lahaa dumarka la oran lahaa ishaa ninkaad haddii naa kalema dumar kale u fiiriya ha laga saaro dabcan way ogolaan lahayd bal qodobka saddexaad waxay halkan ay kaga hadlaysaa haddii aad xaas leedahay waxaa muhiim ah inaad markaasi aad wadaagtaan mas-uuliyadda kale duwan sida markaasi nadiifinta waa dhamcan dhaqidda xitaa karinta cunnada haddii aad markaasi tahay qof xaaskiisa qabto ama la qabo hawsha guriga la qabto wax dhib ah markaasi kala kulmi doontid xaaskaaga waxaa laga yaabaa in markaasi uu qaado ama aad qaadi karayso jeceyl daree dabcan dheeraad ah laakiin haddii aad markaas isbedel samayso waxaa laga yaabaa inaysan markaasi kaa joojin doonin jeceylkaaga laakiin aysan jeclaanaynin wax aad markaasi samaynaysid inaad markaasi ka caawiso waxyaalaha markaasi howlaha guriga ay markaasi aada u danayaan una danayaan weliba wakhtiga markaasi keligada ama labadiina keli aad tihiin oo dad kale markaasi marti ah dadka ihlada qaraabada dhinacada kala duwan ay markaasi inta wakhtiga guriga joogaan ma danayso kama hesho dumarka ee ninkeeda uu howlaha guriga uu qabto laakiin waxaa leeyahay markii dabcan labadooda kale ay yihiin howsha guriga waxay markaas jeceshahay in wax ay ka barto sidoo kale uu kala qabto kagana saacido taasi keliya markaasi aada u xiiseeyaan laakiin waxay aada uga necab tahay marka keligii marka dabcan labadooda ay yihiin oo haddana keligeeda howlaha marka ay aada ugu badan yihiin kuna qabanayso mise ay qabanayso asagana uusan xitaa wax sheeka ah wax hadal ah uusan markaasi uusan usoo jeedinaynin waxyaalaha markaasi aysan aada u xiiseynin sidoo kale caqabada markaasi ku yihiin ay ka mid yihiin dumarka dhegeystayaal waxaa leeyahay dabcan halkan tilmaamaha waxyaalaha ugu weyn waxyaalaha culeyska markaas ku keeni karo waxyaalaha dhibaatada ay markaasi dadka aadka u saadaalinayaan kamid ah qoysaska kamid ah inay ku burburaan kana ay ku kala baxaanna ayaa kamid ah waxaa leeyahay dadca dabcan dumarka waxay keliya xiiseeyaan xitaa waqtiga haddii aad waxba aan la qaban karin dabcan aan la nadiifin karin guriga sidoo kale la dhaqi karin cunna la karin karin caruur aadsan ka hayi karin waxay markaasi ka jecel yihiin aad marka maskaxdooda keliya ku degi kartaa inaad u sheekayso sheekadaasi keliya ayaa waxba aan loo dhigi karin sida khubrada ay tilmaamayaan laakiin taasi dabcan in badan raggay ku adag tahay in sheekooyinka faraha badan ee rog dumarkooda ay u sameeyaan waana mid markaasi xasaasiyad qaar ay ku qabaan oo ay waxyaalaha qaar ay ka fahansan yihiin ragga in dumarka sheekada faraha badan in dhibaato ay ka dhaxli karto mise ka keeni karto dabcan qaar waxay leeyihiin wixii aad bartaa markaas ama dhibaato ku keeni kartaa waqtiyada dambe waxaa sidoo kale leeyahay in aad markaas dhegeysanaynin waxaa dumarka ay markaasi sun ku tahay sidoo kalena cawaaqi xumo ku tahay oo sidoo kale wejigabax ku ah oo larbaxa weyn kasoo gaaraysa fikradda markaas aadku weyn oo qaldan in haweeneydu ay hadasho ninka uu markaasi dhegeysto laakiin nasiib darro taasi mar weliba suurtagal ma ahan waxa ay markaasi ku xiran tahay arrimaha haweeneyda ee ka hadasho sida ay markaasu ninka uu aqbalo si kastaba ay muhiim u tahay hadalka gabadha sida ay markaasi dumarka qaar ay usoo bandhigaan waa mid aysan ragga qaar qaadicin ama sidoo kale ay qaadanin oo aysan dhegaysanin haddii haweeneydu ay ku xeliso arrinta ka badan saddex jeer uusan ninka ka feeceelinin dumarka badankoodana ma daneeyaan arrimahaasi waxaa laleeyahay dumarka dhegeysiga aad ay u daneeyaan oo sidoo kale way xiiseeyaan markii arrimo ay soo bandhi markii arrimo laga hadlayo guriga markii arrimo laga hadlayo caruurta markii arrimo laga hadlayo mustaqbalkeeda iyo weliba jiilka markaas dabcan mustaqbalkeeda jiritaankiisa uu sii jirayo in arrimo su-aalo fara badan ay keento waxaa laleeyahay ragga qaar way iska dhetiraan oo sidoo kale way iska dhega tiraan oo waxay markaasi kasoo qaadaan qof jaariyadda ah oo markaasi guriga keli u jeeyo oo hadalkeedna markuu doona uu qaadan karo markuu doonana uusan qaadan karin laakiin ma la socotaa in keliya hadalka ay jeedinayso mise hadalka keliya kula hadlayso in ayada markaasi daawe u tahay haddii aad markaasi hadalkaasi aad ka dhegaysato sidoo kale dhegta u raariciso oo waxay markaasi ay sheegayso aad dhegaysato si sheekadeeda sida kuu socoto dhegta u raariciso madaxna aad u gudhiso mala socota in ay markaas aqbalayso wax weliba xitaa jawaabta aad soo wado aad bixin karto inay raalli kaga tahay mise ay ku qancayso haddii xitaa haa maya ay tahay labadaasoo dhan durbo way sii kala garatay dumarka oo maskaxdooda kuwa markaas la qiyaasi kara ma ahan laakiin dad qaar ayaa u haystaan in markaas ay yihiin kuwa iska cagweyn dad markaasi aan maskaxdooda garaadkooda saa aan u weyneyn dabcan u haystaan waa sida qaar ragga qaar ay qabaan laakiin ma la socotaa markay su-aal ku weydiinayso mise waxa markay sheegayso oo aad rabto inaad dhegaysanayso jawaabta aad bixin lahayd in mar hore ayada markaas ay sii og tahay in haa mise maya ay tahay sidoo kalena ma og tahay inay mar hore kusii qanacday hadalka xitaa ay sheegayso mise su-aasha ay ku weydiinayso jawaabteeda in ay ku qacda ay ku qanacday adiga aad bixin lahayd waayo maxaa keenay waa qaabka markaas adiga ula dhaqmayso haddii aad si qalibsan ula dhaqanto si qalibsan bay kula dhaqmaysaa laleeyahay haddii si nidaam ah aad kula dhaqanto sidaas ayay kula dhaqmaysaa haddii si qurux badan iyo weliba ixtiraami qadarin nidaamkeeda qoysnimada aad ku dhaqdana habkaas ayay kugu dhaqaysaa laleeyahay si kastaba ay muhiim u tahay in hadalka gabadha ay haddana waxaa la doonayaa ragga inay si fiican u dhuxaan una dhegeystaan sheekada gabadha kasoo baxayso mise hadalka kasoo baxaysa iyo markay soo gudbinayso taasi ayaa iyada markaasi daabo u tahay oo keliya ku caafimaadi karta sida dumarka qaar ay usoo bandhigaan dabcan sheekooyinka waxaa markaas u kala xasaasid badan yihiin ama sidoo kale xasaasiyad qaar ragga ku reebi karaan waxaana qaar ee tilmaamay leeyahay in ragga aysan jecelaysanin dumarka waxyaalaha qaar ee kasoo baxayaan laga yaabaa sheeke ay soo maqashay laga yaabaa hadal ay soo maqashay laga yaabaa hadal meelo qaar ay markaas isla dhex marayo iyo weliba waxaa laga yaabaa waxyaalaha markaasi markaas aadka dadka ee dumarka markaas xiisaha ka dhex socdo ay adiga markaasi kula wadaagto raggana waxaa u daran sheeke dumarka leh ay gabadha kasoo dhegaysato oo ay ay ninka markaas ay ola imaato taasi kama marar kama dhegaysanayo wax walba ay dhacday xitaa si walba ay markaas u macaan tahay laakiin haddii markaasi sheekada adiga markaasi nuxur sheekada haddii markaas adiga hal meel aad ku wado waxaa laga yaabaa in sheekadaas uu kaa dhegeysto laakiin haddana waxaa laleeyahay ragga waa in dhammaan ay wada dhegeystaan dumarka bal waxay u sheegayaan balse hadalka ha ku dabagedinin oo ha ku xirin oo afkaada gabadha waa inay markaas mar waliba u furnaado waqtiga laba dina ay tihiin sheekada taas laga yaabaa in xog fara badan sarar fara badan adiga markaasi kaa qarsoona inay gabadha soo saari karto sidoo kalena afkeeda hadhow kala furi karto dhegeysta waqtigaa doonta laakiin haddii markaasi aad adiga ka hormaato sidoo kale aad diido in gabadha afkeeda afurto hadhow waxaa kugu adkaanaysa wix aad wax aad markaas u baahnayd ama u baahnaan lahayd inaad ayada ka ogaado ayaa hadhow kugu adkaanaysa oo markaas kuma furi doonto oo waxba kuma sheegi doonto laakiin saaxiibtinimada ayaa markaasi qayb ka tahay in gabadha hadda aada ogaato adigana waxay keliya markaasi kugu leedahay inaad markaas isdhegaysataan weliba khaasatan dumarka inaad dhegeysto ayaa muhiim halka lagu leeyahay in in waxaa leeyahay in aad markaasi samaynin waxyaabo kadis ah dabcan kadiska ay dumarka aada ku xiiseeyaan dabcan kadiska marka laga hadlayo weli dabcan caruurtaada kadis waxa oga dhigi kartaa xaaskaada weli wax kadis waad oga dhigi kartaa ma jirto wax markaasi dumarka kaga farxad badan yihiin inaad markaas u samayso waxyaabo kadis ah oo aad markaasi ku farxad gelin karto marka la eego inaad samayso waxyaabo ay dankooda markaasi kaga yaabiso adigoo markaasi naxsan in gabadha markaas aad kadis kaga dhigto dabcan laga yaabaa hadal markaasi aada u xiiseynaysay mise waxyaalaha markaasi ayada ay aada u jeceshahay laga yaabaa tusaale markaan usoo qaadano dhegeystayaal gabadha guriga wada joogtaan laga yaabaa in aad laba sano amase sanad wax aad markaas hadal naxariis gelinayo hadal markaas farxad gelinayo hadal jeceyl gelinayo hadal galgaceyl maxabad dareensiinayo inaasan ooranin mise aad dhihin taasi laga yaabaa in mararka salaad xilli aad kusoo kacdo kusoo baraarugto um in hadallo macaan oo qurux badan markaas nolosheeda ku degto ku farxado inaad markaas kadis keli kaga dhigto waxaa sidoo kale kadiska noqon karaa dhegeystayaal arrimaha hadyadaha waxaa sidoo kale waxaysan filanaynin waxay markaas jeceshahay waad garan kartaa gabadha markay guriga kula joogto waad garan kartaa gabadha markay xaaskaada tahay waa garan kartaa gabadha markay marwadaada gurigaada joogto waxay danaynayso waxay jeceshahay inay indhehda ay qabtaan waxay jeceshahay in afkeeda waxay jeceshahay inay ku libisto waxay jeceshahay inay xirato waxaasoo dhan ayaa markaasi kala garan kartaa cidda ku tilmaami karta malahan gabadhaada marwadaada haddaad marwadaada garan weynin hadda dabcan marwadaada aad garanaynin waqtigan ama xilligan aad garanaynin hadda waxaad ku sifeyn karta ama waxaa isku sifeyn karto adiga ma garan karo ilaan waxaa lagaa doonaya wax waliba in markaasi gabadhaada aad ka ogaato kana barato waqtigaas ee lagu leeyahay waxyaalaha kadiska ah inaad markaas intaad daaqada ama dhinac kale kasoo marto aad keliya meeshiska u saarto mise aad gacanta ka saarto ayaa markaasi farxad u gelin kartaa oona sidoo kale kugu hilmaami karin laakiin waxay necib yihin keliya nin intaasoo sano wada joogaan afar sano shan sano lix sano toddoba sana haddana uusan waxba kadis ah uusan oga dhigin walow xitaa haba ahaatee erey yar oo markaas afkiisa kasoo baxo oo qofka gabadha naxariis gelin karo sidoo kale farxadna ku dareensiin karto noloshana ku horumarin kara dhegeyst ama ku horumarsan karto dhegeyste waxaa laga yaabaa hadalada kalgaceelada muxabada hadalada markaasi reerka ku dhaqan karto ku waday karto in markaasi gabadha in hadalkaasi iyo weliba naxariistaasi xitaa haddii aad awood usan u haynin in aad gabadha wax usoo iibiso mise wax aad kadis oga dhigto waxaa lagaa doonaya in afkaasoo keliya aad kaga ciilbaxdo aad ku ammaanto dumarkana waa ammaan waa sida horaan loo yiri anigama dhihin dumarkana ammaankaas ama ammaantaasi haddaad u siyaadiso una badiso waxay markaasi kuu sahlaysaa kuuna fududaynaysaa in markaasi gacaltooyo ay markaasi gurigaasi kuu noqon karto kuuna aad u dhexli karto gabadha waa sida qaabka markaasi laga doonaya in gabadha kadiskeeda aad markaasi gargorta marnabo uusan kaagelin iyadoo aan markaasi ogeyn waxaad u iibin kartaa waxyaabaha aysan filaynin taasoo ah wax markaasi dumarka inta badan farxad gelisa waxaa laga yaabaa in ragga ay waxyaabahaasi yaryar ay u arkaan kuwa aan markaasi muhiim u ahayn balse dumarka waxay u tahay waxyaaba aad markaasi ku farxad gelin karaan kuna farxi karto caruurtaasi maalintaasi maalinta kasii dambayso bilaha soo socdo in markaas ay ku xusi doonto ha ku xusto gabadhaada wakhtiga adiga aad xusi lahayd dabcan inta ayada inta ka badan ha ku xusto inta wakhtiga adiga mar waliba aad ka walwali lahayd in nidaamka gurigaada mustaqbalkaada burburkaada iyo qoyska waxyaalahaas aad ka fakari lahayd dabcan waxaa markaas keliya lagaa doonaya inaad ku mashquul aad ka dhigato in waxyaalaha kadiska waxyaalaha muxabada waxyaalaha galgaceelka waxyaalaha reerka lagu wadi karo sidoo kale kusii jiri karo inaad markaasi kusii dadaasho taasi keliya ayaa laleeyahay in ragga markaasi ku kala wadi karaan haddii taasi meesha ka baxdana waa nasiib daro dhegeyste ma jeclo in markaasi waqtiyada ee run dumarka ay ayaga xamaasadau xamaas badan yihiin waqtiyada markaasi farxadaha waqtiyada markaasi aadka dadka loo jowleynayo ama meelaha markaasi faraha badan dadka ay aadayaan in adig markaasi gabadha ay ku xirxirnaato gurigeeda laga yaaba in cunugsan qabin laga yaaba hal cunug inay qabto laakiin haddana waxay dareemayaan in cidlo waqtiyada markaasi fasaxyada waqtiyada ciidaha ah ayaa markaasi halkan la leeyahay in gabadhaada aad waqti la qaadata aad markaasi bannaanka u wada baxdaan oo bannaanada soo wada aadaan qoysaska soo wada salaantaan meelaha markaasi aiskrin aad kusoo wada cuntaan mise aad kasoo wada cashaysaan waa muhiimada ugu markaasi kale oo haddana gabadha ay kusoo maskaxda kusoo firaaqo karto mise maskaxdeeda ay kaga shaqaysan karto maalintii xigta maalmaha soo socdo in markaasi guriga naxariistiisa ay halkaasi kasii jiri doonto laakiin haddii markaasi gabadha maqbiyad ay noqoto inkastoo lahaad maqbiyadda ay fiican tahay mise gabadha guriga ay kusii jirta ay fiican tahay haddana waxaa la leeyahay waxaa la tilmaamayaa in haddana jiritaanka gabadha markaasi marar qaar la ogaado in ninka uu ogaado waxay necab tahay gabadha in aan markaasi aan ogeyn warna ka hayin una muuqato nin dantiisa keliya tiisa ka raacanayo xitaa guriga waxba usan war ka hayin bal ka warra ninka waqtiyada markaasi fasaaxyada waqtiyada markaasi ciidaha ah in gabadha haddana guriga iskaga sii jirto oo aysan soo bixin mashquul halkaasi ka tahay sidoo kale ninka mar raba uusan ku baraarugaynin sidoo kale maskaxdiis isan ka dhaaricinaynin in gabadha bal mararkaas uu bannaanka u bixiyo halkaasay soo wada ciyaaraan halkaasay soo wada qaataan halkaasay soo wada daalaan dabcan ka waran waxaa laga yaabaa habeenkaasi markay soo wadaashay gabadha in si fiican aad u seexato wakhtiga daalkana ay meel kale iyo weliba indha nuursi iyo meelo kale ay soo wada fiirsadaan ama indhaha markaasi ay meel kale kasoo qabqabtaan farxado kale ay dareemaan dumarka dabcan markii laga hadlayo cuniga tusaale aabbaha waxyalan usoo qaadanaya dumarka laakiin saa kama wado laakiin waxyaran usoo qaadanayaa waxyaroo tusaale ah bal waxyar markaan fiirino waxaa laga yaabaa cuniga markuu saaka aabihiis u baxo ama aabbaha markuu saaka magaalada u aado u baxo guriga dab uu kusoo laabanayo waxaa laga yaabaa cunugaasi waqtiga guriga kusoo noqonayo mise kusoo shaqada markaas ka imanayo mise banaanka uu ka imanayo mise guriga kusoo noqonayo waxaa laga yaabaa in ilmahaasi nacnac iyo waxyaalaha macmacaan inuu markaasi guriga u keeno cunugaasi maantaa loo keenay berri baa loo keenay berri dambaa loo keenay teeda kalea loo keenay dabcan marka wuxuu noqonaya cunuga inuu ku tashanaya aabihiis in maanta nacnaca uu u keenayo markuu xitaa sii baxayo wuxuu ku tashanayaa in xitaa guriga xilli hore uu sii imaanayo wakhtiga dugsiga wakhtiga fasaxyada inuu kusii xibsaatama uu leeyahay aabba muu imaaday muu soo socdaa wuxuu damcaya maanta inuu aabbaha sii sugo oo markaa marba uu sii halka uu kasoo gelayo mise albaabka uu kasoo gelayo inuu sii taagnaado dabcan muxuu u taagan yahay cunugaasi waxaa la baray gacan gacantaasi la barana waa nicnaca waa nacnacaasi iyo macmacaankaasi aabbaha uu keenayay haddii markaasi dabcan uusan aabbaha keeni lahayn cunugaas albaabka muusan istaageen sidoo kalena aabbaha iskumuu taxalujiyeen sidoo kalena waxaasoo dhan mashquul ayuu ka noqon lahaa dumarka waxaa leeyahay dabcan waa gacanta ragga dabcan waa wax ninka asaga gabadha uu baro wuxuu barana ay maanta markaasi ayada dabcan ku adkaanaysaa oo sidoo kale fiirinaysaa oo aad markaas u xiisaynaysaa waa sida markaas laguu sheegayo lagaga doonayo qof waliba inuu fahmo uu markaas ka soo qaado wuxuu nafsadiisa uu la jeclaan lahaa dabcan tusaale sheekh sheekh mustafa maalin ka hadlayay wuxuu leeyahay subax waliba meel baa kusoo kalah lagu dhahay haddaad soo kalahdo dabcan wuxuu leeyahay raalli ahaade wuxuu leeyahay sheekada waxay leedahay nin baa maanta is aragteen tusaale ayaa laga soo qaadaya sheekh mustafa markaa hadlayay oo markaas kaga hadlaya qofka iimaankiisa iyo nidaamkiisa waxaasoo dhan kaga hadlaya wuxuu leeyahay nin baa is aragteen maanta ninkii wuxuu ku siiyey kun shilin berri baad is aragteen war ii waran seeta alxamdulilah kushin uu maanta ku siiyey war haddana daraad baad is aragteen casarkeedii xilli waqtiga uu sii dhacay adigoo kaaja jaban haddana kushina buu ku siiyey maalintii xigtay kun shina buu ku siiyey maalintii xigtay dabcan qofkii markay indhaha bab kor iska siiyaan xitaa salaantaad kula soo ordaysa waxaa leeyahay qofka maanta haddee asagoo dabcan gacan maran makaa tegayo ilan shalay iyo daraad tii kuxusii xogtay hal isbuuc ilan kunkun ku siinayo taasi ma aha laakiin macnaheedu in qofkan adig wakhtigaad aragtaba in wax uu ku siin karo laakiin waa wax asaga markaasi ka soo gaay sax laakiin qofkaasi oredi maskaxda muxuu gashaday bal adiga qofkaa fiiri markii aniga maanta aad iska hormaano oo beri beri dambe shan maalmood lix maalmood iska hormaarna kushin aan ku siiyey maxaa maskaxda kusoo dhacday berina yuusuf wuu ku siinaya lacagtaas kunka shin uu ku siinaya soo ma ahan laakiin adiga markaas isma weydiinaysid mise isma oranaysid maxaa lacagta ninka qofka uu kuu siinayaa haddaba taasi adiga bannaanka iska aragteen oo iska barateen qofkaas laakiin ha ku xukmanin man dhihi kartid qof wanaagsan weeye qof markaasi qalbi furan waaye qof haddana gacan furan ma aha haddana bal kabar ninkaasi yuusuf oo wadada isku aragteen oo nin ah hadda laba nin hodee ka hadlaya siduu asaga markaas uu rabo asigaad saa jeceshahay inaad markaas adi saa jeceshahay inuu asaga noqdo ma noqon karto marka waxaa laleeyahay haddaba fiiri gurigaada markaad fiiriso gurigaada gabadha sida adiga doonto ama sida aad jeceshahay ayaa markaasi kaga dhigan karta waa qaabka labada qof ay ku wada socon karaan kuna hogaamin karaan noloshooda dhegeystayaal haddaba arrimahaas ayaan kaga hadlayna barnaamijka dhegeystayaal haddaba barnaamijka saaka diiradda waxaan ku saarayna kaga hadlayna dhegeystayaal inkastoo qodobadaas aan kasoo hadlay sidoo kale ragga waxyaala fara badan aysan dan iskaga dhigin dumarkana ay ka xanaaqaan kana buuqaan kana murugodaan ayaa haddaba jiraan haddaba dabcan murugtaasi iyo qaylidaasi iyo xanaaqaasi iyo weliba buuqaasi waxbaa keena wixii keenana haddii cidda keenta baad daaweyn kartaa oo markaasi la imaan kartaa miiskana lasoo shirtegi kartaa bal maxaa aniga markaasi keenay ayadoo saa ay tahay haddana sheekada waxaa daba socotaa ninka goormuu ogaadaa in xaaskiisa waa goorme wakhtiga uu ogaada in xaaskiisa ay garaad ay leedahay mise caqli ay leedahay mise maskax ay leedahay gabadhana goormay is ogaataa in ay garaad leedahay haddaba dhegeyste sheekadaasi dabcan ciddi fahmi karto ciddi inta qodobada markaasi aan faahfaahinaya inta markaasi aan kaga hadlaya intaasoo keliya ay markaasi sheekada markaasi ku dhex jirtaa oo markaasi dadka qaar ay ku soo saaran karaan bal wakhtiga aan ula jeedo wakhtiyada saxda ah ninka goorme uu ogaan karaa dabcan uu qofku ogaan karaa hadda adigoo koormaad ogaan karta xaaskaada in markaasi garaad leedahay ma gabadha markii hore aad soo guursataa ma marka hore asaabaha la samaynaysaa ma waaqigii hore markii xudxudashada manaha markaas aad kala samaynaysaa ma markay carruurta kuu dhashaa mise markii baahiyada iyo weliba nolosha markay isbedesho ayaa markaasi la kala ogaadaa adig unbaad garan kartaa adiga xaaskaada baas ogaan kartaa gabadha laakiin wakhti weliba way is ogaan kartaa ayadoo gabar ah iyo ayadoo sidoo kale markaasi marwe ah ayay is ogaan kartaa laakiin wakhti ay is ogaadaan ayaa iyadana sidoo kale jiraan dhegeystayaasha ayaan markaas u dhaafay qaadka telefoonada si markaasi bal fikirkooda aragtidooda markaas uga dhiibtaan dhegeystayaal arrimaha qoyska cid weliba markaasi kaalinteeda doorkeeda way ka qaadan kartaa wayna cid markaasi way u furan tahay si weliba qof weliba laga doonayo inuu asaga markaasi ku nidaamiyo sidoo kale ku bidhaamiyo bal jiilka markaasi soo socdo jiilka hadda lagu jiro jiilka hore dabcan waxyaala fara badan ayaa iminka markaasi isku dabcan isbiirsaday oo dhibaato markaasi qoyska ka taagan dhegeystayaal muddooyinkii ugu dambeeyey taasee keentay markaas in star f m codka gobolka qoybari ee doorkooda kaalinteeda markaas ay ka qaadato in markaas wax laiskugu bidhaamiyey dhegeystayaal meelaha mugdiyada faraha badan ama mugdiga faraha badan ka taagan ama ka jiro in markaas aan toosha ku qabanno mise ku ifinno si markaas dadka ay wax u wada arkaan haddii max la wada arkana dadka dhammaan way wada arkayaan dabcan gabadhan way arkaysaa ninkana wuu arkayaa cidda qalad kalena waa la arkayaa ciddii qalad kalehena waa la arkayaa kadibna dhegta lasoo qabanaya oo waxaa leeyahay waryaa tartiibso oo reerkaada qabso oo buuqi qaylada markaasi ka daa dhegeystayaal haddaba arrimahaas insaanka barnaamijka diiradda ku saarayna kaga hadlayna adigana qayb aya barnaamijka ka tahay dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin waxaan leeyahay suwax wanaagsan goordhowna waxaad maqli doontaan waruuxii dalkii dibadda ee naga soo gaaray tobanka barqnimo laakiin daqiiqadaha kooban ee noo soo hadhay ilaa iyo shan iyo labaatan daqiiqo dhegeystayaashaan ugu talagalnay barnaamijka arrimaha qoyska in markaas isla gorfayno isla fiirino bal aan sidoo kale wada dhegeystano baahiyada iyo weliba waxyaalaha markaasi kala duwan ee dumarka markaas ay qabaan raggana sidoo kale ay qabaan waxyaalaha sidii markaasi loogu gudbi lahaa xalkeedana loo heli lahaa dhegeystayaasha ay la taalla dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada dhegeystaha markaasi barnaamijka ku jiro oo noo daafuraya soo dhowlaal magacaaga aan ku salaamaya halo star f m halo star f m halo star f m fadlan caruurtaasi waan ka dhegeystayaasha waxaan u sheegaya markay ka qayb qaadanaan caruurta inay ka fogaadaan wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa cusmaan cusmaan oo soo dhow saaxiib
aad baan u dhoway bakad iyo warcafaad alxamdulilah tamaam
aad baan horta fiicanay deeni aad baan horta u sharaxda khayr allah kusiya khamiis kastana waa soo celcelisaa shukran
wax badan baad falanqayseen meel badan baad ka gasheen cididii caqli leh oo garaad leh oo garan laakiin soomaalida waxay tiraa waana abuur baa ka horreeyay haye
qofka wax loo sheegaya waa inuu asaga marka hore u dhashay waa runta
caqliga iyo garaadka waa wax ilaahay ku siiyey dabeecada haya
maamaayan kudirahad kore waxaa maamaayan qasha hadda kore dhacday aha
gabar baa waxaa ninkeeda Ah.
aad bay isu jeclahay sax
markuu yimaado cidda oo carruurta seexdaan iska fara ciyaari jireen oo sheekaysan jireen aad bay uda qusi jireen ayagoo faraxsan bay wada seexan jireen mhm
markii markii raashinkan kare la karin markay soorta kariso soor baan u karisan maxaa la caano soog baa ugu dari jirta subag
caano iyo soog baa isugu dari jirta haya dadka kale mogta caanaha soor iyo soog waa lagu dhexi jireen haa
markii dambe waxaa layidhi ka goysay mhm
isaga markaa waagii dambe wuxuu sameeyey ninkii ma xanaaqsana qosolkii iyo ciyaartii iyo farciyaarku ka jaray haya cidda markuu imaado uu leeyahay, waraba carruurteeda waa iska seexanayaa ninkii sheekadii male haya gabadhi waa yaabtay sax
gabadhi marka soortii markay usoo kari soor macaan habeen habeen soor bay usoo karin soortii macaaneed marka caaninkii lagu darso subag baa ka day haya
subagii waa ka jartay soortii caanihi bay ugu dartay sax waa yaaba isna waagi dambe uu yidhi gabadha soorta markay soo farsamayso caani subag ku dari jirtee aha subagii xaggee ka bax haya waa yaabin ismeelaa gala goran waay sax ayaan dambe weydiiyey waxaa idhi heblaay aha soor qurux badan oo macaan aad ii karin jirtee hana iyo subagaad igu dari jirtee subag maxaad ugu reeday haya waxay tiri adigana hadhe waxbaad goosatay
sax
waa subagii ogow aad ya sheekadii macaaneeda goostay mog ah
horta waxaa weeye gabadha haddii wax loo macmacaaneeyo oo quruxda markii magaalo laa jeera loo ku qurxiyo oo waxaad gacantaada ku keentaad u keento ee wax qurux badan bay ku samayn aad iyo aad xagga raashinka iyo gogashaba aad iyo aad
inkastoo dabeecada iyo caqliga hore loogu dhashay waa tahay gaarinimada ay u kala yihiin sax laakiin waxyaaba adag ka keensan kartaa jira waa tahay
Een, waxaa weeye horta khayr allah isiiyo Cusmaanow.
meel baa u degdegsanahay cusmaanow een, Een, dabcan yaabo.
cusmaanow een, marka ninka een, wuu ogaaday een, gabadha garaadkeeda marka wuu ogaaday haa ayadana way ogaatay haa de waxay tiri macaankii adaa goostay tiri oo sax
bal arrinta aad u dhigeysa
aad iyo aad inta kale meel kale ilaah qurax wadina kaydahuna cadiimun dhagartooda aad bay u weyn tagow aad iyo aad sax boqol jeer rag ayaa ka dhagar badan aad iyo aad sax tijaabo badan bay kugu samaynayaan aad iyo aad waxaa weeye adigana waxaa la rabaa inaad wixii aad u garato daraasayso Mhm.
marka waa kuu soo noqon doonaa shukran aad baad umahadsan tahay cusmaan Eh, sheekh uu mahadsan yahay saaxiibkaasi Eh, dabcan ninkaasi already gabadhii soo ogaaday garaadkeeda iyo weliba maskaxda ay leedahay dabcan wixii macmacaana iyo sheekadii markuu- ee ku- uu ka gooyey ayadana waxay subagii caani oo keliya ugu dartay cunadii macaaneeda uu karinaysay subagii bay kala hartay waxay ugu sii daysay eh, caani oo keliya marka een, waa la kala waa lisaf meeshaasi kadibna miiska lalo eh, lisla wada imaaday wuu ku mahadsan yahay cusmaan dhegeystaha kale qadka telefoonkaasina walaal soo dhow magacaaga
waa dhawaay xaliimta soo dhow halimo
waa dhawaay horta waxaa la dhahay Mm.
waxaa la dhahay nin horta waxaa la yidhi waxa barin haddaa bartin ha ka reebin aa la yidhi nin haddaa nin haddaa hee
waxa aad bartid ha ka reebin micnaha labada nin oo isqabaan ehe
maxaa yeelay iyo micnaha hilibkan yaryari la dhahaa haddaa subax walba quraacdiis wixiisa quraacdaas iisabdaan waxaa jira wixii iska dharka haddana usii daboolayay sax
oo hadhow hadduu soo yara jijiiraayin hadhow haddana intay ukulays ay siinayso haye
waa isku barin haddaa bartina ha ka reebin aa la yidhi haye
teeda kale waxaa waaye horta kalsoonida aad ay u fiican tahay haye
nin sirtiisa awal naagaa sir badan aa la dhihi jira hadda ninaa ka firsoon haye
laba isku kalsoona waxaad arki maamadana ay shaqaynayso asagana cidda aad u badan yahay kaba dhig oo ma horta weligaad laba isku kalsoon oo nin inuu fiican yahay aad u malaynayso oo qaladna kugula jiro horta wax ka dhib badan ma jiraan Eh, xalima gabadha eh, garaadkeeda kormaa la ogaadaa
markii naan kale laga daba keeno markii gabar kale laga daba keeno oo baha yarta laga daba keenaa garaadkeeda la ogaadaa miya aa asaa asaa wax arkaayo oo markaa marka hore ma la ogaan karo ma la ogaani karo maxaa la yidhi waxaa waaye qoraha markay dhacdo mawa inay soo jeedo lama kala ogaana waxay hayso oo marka laakiin ka hor maa la arkaa
micnaha qoraha intay muuqato inay wax hayso looma malaynayo laakiin hadday dhacdo inay wax hayso waa loo malaynaya soomaaliya kuma mahad haa sax wiilaa waxaa yidhi walaalayaalow horta waxaa idiin sheegahaye wiilaan wada daahino dirsaan waxaas dhahay ani mar hadday hurdiya gabatuu dhahay waxba maba arkaayo dhahay haye mar haddaan dharjana wax kasta daadaysiiye maba cuni karuu dhahay haye
marka adduunyadan imtixaan waaye ragga qaarna hadda waxaa bijoogay anay u badan yihiin nin waxaad arki maalin caddeey cidna oo ilmi oo cidii kaladan kalsoonida saas ooga baxaysa waan idin salaam kaarkaa idin goa aad baad umaadsan tahay eh, xalimo salaad waan salaamnay anagana way mahadsan tahay Eh, dabcan sheekooyin fiican ayay noo sheegeen En, dheg- labada dhegeysta ee barnaamijka noo furfuray aad bay u mahadsan yihiin cusmaan sheekh iyo sidoo kale xalimo salaad aad iyo aad waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu ugaa soo dhawow waa daawud oo lagdheeraa jooge daawudow haye daawud maxaan kugu daraa
daawud khaliif daawud khaliif soo dhawow daawud khaliif ninkan waa haye arrinta arrintan aad bay u fiican tahay horta haye
khayr allah idin siiyo wax badan baad firfiirisaan ood hagaajisaane aad iyo aad
laakiin aniga fikirkeyga haddaan ka dhigto haye daawudow
horta waxaan waa wax isu baahan ha
soomaalida un baan annaga aad u naqaanaayo mhm waa wax isu baahan sax
gabadhan markay labaatanba soo gaarto haddaan la guursanin fahmo ma laha
fahme ma lahan
guri bay rabtaa ha inay degto meel inay degtay haye
nin inay qaadato un meel ku dayi kartaa mog waa sax
tiirsi bay gelaysaa oo waa waxay u baahan tahay haye
anigu horta wax badanna waan qaatay gabdho wax badanna waan dhalay sax
gabadhaada kolkay soo si fiican usoo weynaata waxay waxay rabtaa inaad adiga guurka u doonto haye way ku fiirinaysaa sax
marka markii sidaa la isugu baahan yahay haddana waxaa waaye wadda la raacay isu leeyihiin oo labadan qof wadda la isu raacay isu leeyihiin haye
markay dhalata ilmaha gabadha gabdhahaada yar haddaad saa u fiiri haddaad hadda gabar qabto ama aad waa la ungaari doontaa haddaad hadda haynine aha mark markay saa u dhashaan aha
dabkay dab dabbay shidi meelaha maal horyay soo qaaday dabbay shidi sax
waxaan wax waa wax ilaahay u sameeyey waa ku ciyaaraysaa ahay haye
marka meesha waxaa waaye adiga t- horta qofkaad qaadanayso mid diin laha ahaado haye
soomaalida horena waa la fiirin jiro hooyadeed iyo aabbaheed iyo
Ehelkeeda, gabadha.
dadkooda say- Mhm.
ayayda say aheyd iyo aydadeed say aheyd iyo waxaasaa la fiirin jiro soomaalidii hore mhm
hadda baryahan ma jirto markii hore dabciga lasoo hagaajiyo soomaalida haddaad fiiriso Ah.
qofka iska guursataba waa isku nooco un gabdhahood haye
dabcina meesha wuu ku jiraa dabcigii markaa waxaa la doonay qofka ragga ee caqli badan oo keebsamo baa ilaahay siiye aha
bilcaanta horta fikir yaroo dhab lasoo siiyey iyagaa ay leeyihiin fikir yaroo dhakab ah
dhab lasoo siiyey haye
ninba ninbaa waxaa la yidhi ani hadda nin odaya baan ahay waxoogaa maamaha baan saa kuugu sii dheeraynin ninbaa waxaa la yidhi wiil yaroo agoon e buu qabay haye oo aabihii la dhashay haye
duqa nin culumee buu ahaa wiilkana walaalkii baa dhalay hooyadiina wuu dumaalay ilmihiisu buu ahaa duqa bahyar buu guursaday haye
marka wiilkii wuu soo yarkuuso wuu tabargalo wuxuu yidhi aabow waxaan rabaa inaad ii guuriso haye war waxoogaa bilcanta waa fikir dheeroo inkaarane mhm wuxuu yidhi waxoogaa ukaadi aan kuu fikiriy haye ha wiilkii wuxuu yidhi aabow saysaa u dhici kartaa haye
bilcaan say say fikir gaaban oo dadka ku dheeraada wuxuu yidhi inta mare ah guriga tage meesha baal saabuduul la jira oo kitaabada la geliya meesha kita- saabuduulka hoostiisa saa u seexee ah heblaayey kitaabka iisoo qaad baan dhihi doonaaye ah islaanta bayarke naaska ka taabu yidhi saa u lacay haye
heblaay wiilkii meeshii buu tegey waa ilmihiisii oo kale moogta laakiin meeshan wax baa la tijaabinaya ha
gabadhii markaa wiishii wiilku u jiray Mm.
saabduulkii oo iyo kitaab heblaayey kitaabka iisoo qaad buu yidhi. kitaabka bay saa u lacday sax
wiilkii saasuu u taabtay haye
bay tiro weyn ayay haye
na heblaay maxaa buu yidhi haye kitaabkaa iga dhici gaaray wiilkii siiyu aabihii yuu ku aqbalo wuxuu yidhi siiri buu yidhi wax la soo qabtoo dhow ayagaada buu yidhi halo waa ku maqlaa daawud haye ehe marka bilcaanta waxaa la rabaa iga ninkii inaad horta fikirkooda baratid oo tartiib aad hadday wax kasta kugu samayso durba aad kusoo boodino aad yahay ka xoog badan xataa ku yeeladan dhigino waa daawudow sheekada adiga wadee ee, dabcan ee, marka koormaa la ogaadaa in gabadha in ay garaad leedahay ninka waqtiguu ogaadaa
Gara- garaadkeeda horta waxaa ka bilaabi anigu shan iyo toban jirka waan qaatay tu labaatan jire waan qaatay lacag badan baan qaatay aye
ilaahay maqaadirtii qaabilaadda adi lagu qaabilayo midda u yar tii u horreysay tu afar iyo toban jirta anuu anigana kuray yar ahoo dhalinyaro xoogla la ii dhisay haye oo aabbahay ii doona aan waxba ka farkabin sax
qaabilaadda ay ku qaabilayaan aha
haddaad fiirid haa halkaasaad horta ka garan yacni qaabkii u hore ay kugu qaabilayso gabadha qofka horse ilmahan yaree lagu keenay laanta hormarka waa la dhibi jiray oo dad ragga way dhibi jireen waa runtaa
siday iskaga kaa ilaalin iyo sida ay kuu qaabili iyo sida ay markoo kuugu gafaynin haddaad fiirisid aha
waxaan horta halkaasaad ka bilaabi sax
wixii ka dambeeyo laba ha dhasho ku labaad ha dhasho ku saddexaad ha dhasho saddex markay dhasho ka dambe ubaa caqligeeda si fiican u ogaan haa markaasaa garaadkeeda gala yaa kala garan haa waxaa la soomaalidu waxaaba tiri haa wiilkaada labaatan jir ha ku habaarin haye
islaantaadani laba dhal ha ku furin laba dhin ha ku furin wiilkaadana labaatan jir ha ku habaarin laba laba ha islaantaadoo laba dhish ha furin haye caqligeedii ma soo degin oo maad baranin sax
inaad dadaal samaysaa la dooni sax
waxaan dabci unbaa meesha soo geli ma ogiye iyo un qadir ilaahay ma ogiye gurigeeda ay ku soo socotay waa kan oo fikir kale iyo wax kale ma jiraan haa haddii ilaahay maqaadirteeda kala tutaan ciddooda ay ku noqotan waad arkaysaa adi naftigaada waad xanuunsan oo maskiin bay noqon haye ciddooda hadday ku noqoto aha maskiin bay noqon haye
marka waa loo sheegaa markaas naabal nin gabadhihaysana fiican inaan mar diin ilaahay sukaan qadiray inaan iswadno kala dadaalno wixii ayada ay le- adi halkaasaad ka bilaab laakiin saddex qal intay ka gaarto aha
weli caqligeeda ma ma kaamili kartid laakiin saddex markay gaarto bas markaa waad ogaanaysaa qofkii waa qofku fahmay waa habeeb oo ku yar keena doqon doqonta oo waad ka tana dee sidaasaad ku odanaysa
daawud aad baad umahadsan tahay shukran Aad- shukran aad baad umahadsan tahay daawud aad buu mahadsan yahay waa daawud khaliif dhankaasi dheeraad iga soo wacay Eh, dabcan een, meelihii aan rabay ayuu markaasi daaray waana uga mahad celinaha shukran ayaan leeyahay eh, saaxiibkaasi daawud eh, khaliif dhankaasi dhedhaab xigaha kale qadka telefoonka sheekooyinka aad bay ugu socdaan maanta oo kale walaal soo dhawow walaalan kusala walaal magacaaga zamzam codkaad u hooseeya sare u qaad waa tahay zamzam aan ka gudbaya dhegeystayaal xigaha kale qadka telefoonkaasina walaal soo dhawo magacaaga
halo yusuf soo dhawo magacaaga
waa jawhar joola qasab ay kundera hay magaca
jawhar joola ismaamul kundera jawhar da- telefoonka ma jar rabtaa mise waa ka qayb qaadan rabtaa barnaamijka
ah ma ka qayb qaadan rabtaa mise ihim ehe
si wanaagsan baan uga qayb qaadan rabaa aadaa weyna ula soo socda ka qayb qaado marka barnaamijka
Eh, horta yusuf waa mahadsantahay si wanaagsan aan ula soo aan maanta maadaama aad si wanaagsan ula soo jeedo si aan ula soo jeedo anaga waa
waa tahay soo dhawo walaal magacaaga waan ka xumay Hello, assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga ii sheeg
magacaygu waxaa la yidhaha isaaq iseelon joogaa isaaq maxaan kugu daraa
isaaq mursal baa la yidhahaa isaaq mursal aadan baa la yidhahaa iseelon jooga isaaq mursal isiyeele oo joogta barnaamijka la socotay soo Ah, maaha adi mu- musab miya mase Bakat.
eh, yuusuf bakad ha Ah, soo yusuf dhawo ow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
aad baa lagaaga qosliyey subaxan waa ku dhegaysanay wax yar haddaan raadiga soo qaado aad baa lagaaga qosliyey taariikhda aad ka sheekaynaysa ma xagga eh, guurka hadda joogaa mase maxay ahayd Een, horta isaaq mursalow een, ninka koormo gabadha ogaada inay aqli leedahay waa ga- yacni dad- Ah.
gabadha qoyska markay Ho- leedahay ilan gabadhan ayada Khayr Allah ku- Mhm.
ha khayr allah ku sii horta niyow yusufa waa mahadsan tahay haye
caqliga horta haddii dukaan laga soo gadaa la heli lahay waa soo geli laheen yaala siin laha marka
wa lacagtina la dhaaba waa soo geli laheen adi siduu noqdaba maxaa ula jeedaa marka
macnaha caqliga waa loo dhashaa ma ogii laskama dhiga mase barasho io barasho darre ma rabta gabadha haddii gab- reer wanaagsan ka dhalatay ood soo guursata reer wanaagsan adigana aad la rabto ood usoo guurisay kalgacaylka aad shalay usoo guursayna ay kugu beeran tahay eh, way degi oo waad isfahmaysaan صح
marka hore likeena waa isfahmaysaan هيا yuusufow hadda miskili waxayba ka dhacday ooba hadda waan aad aad ka dabalaalaada aanba la helaynin oona loo joogin hadda oo laga gudbay آه.
gabadha yaa dhalay ayaydeeda magaceed awowgiis magaciis a- awowgiis hebel hebel magaciis sagaal faca baa loo dilay mise toddoba faca baa loo abtirinay صح
hadda bitaijiya baa lasoo guursaday walaalow horta meesha aan ku kala lunsannahay oo adigana dadka aad la raadinayso oo ayaga dadkana kaaga cararayan kutusaa waxay raalli iga ahaada ود اي ود هيا
Eh, dadkii waxay miskili ku dhigeen gabadhii waxay rabaan inay eh, marka jidka uu ku arkaba soo guursado cidda la keeno aabbaha waa soo uraa hooyadaha waa soo uraa lagu dhaho ama wejigaadaba aan la arkinoo ii waase misitaki kuona lagu dhahaaba markiba dhacda marka m- wadadii marka hore ee qaldaneed m- eh, waddada marka hore la bilaabaya ee meel qaldan laga bilaabaa meel khaldan baa laga bilaabay oligii baa waxuu kuu keenay wax waxyiinba aad garanaynin oo awowgoodii ayaydooda aad garanayn aad la keenay marka gabar noocaas ee goormaad fahmi adigii oo wiilkayga ahay oo shalay soo guursaday oo guriga qarash intaas looga baxday gabadhii aad keentay anaa keensadaa dhacdee mogtay marka waxaa leedahay gabadha garaadkeeda iyo caqligeeda iyo maskaxdeeda waxaa lagu ogaada dadkeedii meeshay kasoo jeeday iyo halkay ka- eh, kasoo gabadhan kasoo unkatay kasoo baxdan baa lagu ogaan karaa leedahay markii hore markii hore saasay ahaan jirtay reer hebel baa ka dhalatay gabadha waa lafta geela badha ayaa la dhihi jiray hadda waxaa waay bitaijiya baa la guursaday yuusufow aad iyo aad meesha lagu kala duwan yahay wax iisu dhowna maha wax laga faa'iidayna ma laha hadda shib afkaada qabsada hindhahana waxa ka arag dhegahana waxa ka maqan horey usoo ay taagan tahay هيا
marka ilaahay waxa wanaagsan hana tuso oo hanoo soo harageliye carruurta hadda aan dhalnay wax macno leh allah usoo harageliye marka hadda eh, ma la garan kara gabadha garaadkeeda ninka hadduu maanta soo guursadaa leedahay xaaran in nijaasay ka tahay wallahi in la fahmaynin ninka rabta raadiga maalin kasta noo fur aan siin kuu soo dirna aan eh, research aan samayna maba la helahayaba ها صح jeebkaadaba hadduu yar nus noqdo waxaaba dhacay kartaba inay ku tiraad war mid xunaaba gabadha aynu ku ciyaara in lagu dhah oo dadkoodiiba kuu soo gudbay adigoon gabadhiiba kuu soo gudbin هيا
haddii been sheegaayo bal taariikhdan dib u dhoo dad badanaad dhegaysan doontaa assalaamu calaykum walaalow aad baad umahadsantahay shukran isaaq mursal dhegeystaha si xigaha kale qadka telefoonka asiinaya ah dhegeystayaal soo dhow walaale
barqa wanaagsan waa mari sheekh nuur gaaris maryan sheekh nuur gaarisa soo dhow maryamoy gaar ahaan buul gaduud ma garatay maryan miya haa maryan sheekh haye
Een, gabadha horta markii lagu keeno garaadkeeda kala garan kartaa ma garat ay waa waktigee ii sheeg bal waa waktiga lagu keenay waktigii gabadha markaas arooska lagu soo hoyaa leedahay markaasaa garan kartaa haaba yacni halqabsi baan kasoo wata gabar baa hadda ka hor nin guri looga keenay haye waa beriga baadiyaha ma garat sax
hilibki iyo aqalka ma ogtahay cidda waa laga fogeyn jiree haa
hilibki iyo shihi ayadoo wadaba guriga hooyadeed iyo gurigeeda eh,
aha ayaa marada ka qabsaday haye geedka ayay ku laab ciddii hilibki iyo shihi intay geedka agtiisa dhigtay bay ciddii ku laabatay bay masaar soo qaadatay geedka goys gabadhii baa goynaysaa haa haye ninkina halkii wuu ku furay haye maxaa yeele naagtaa naag dabcadle hadday tahay wuxuu yidhi raggaa markay kala hagaajiso kadib ba intay geed doonato masaar doonato bay mataqaana ay geedka goon laheyd marka gabadhii ayadoo raggii kala fulin bay qoryo iska doonatay haayay basaar iska doonato hilibkiina geedkii bay ag dhigtay iyo- Ah, waan ka xumahay eh, maryamo dabcan waxaan filayaa inay igu soo noqon doonto haddii ay bahraale ka noqdo eh, si sheekada ay igu sii dhammaystirto waana gabar maryamo buula gaduud bay kasoo jeedaa Eh, way mahadsan tahay xigahaas qale soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وكراد الرحمن قاصر واحد جعلته salaadow haye
وكنت سلام مركو الرئيس شكراً.
أنا كل هذه إيه دقي السياسي باقي ستاف سلمان وأنا ولا سلامي waan kaa qaadnay
نورت مركو أنت أنا برنامج شو نقول قليل هذا عدد بريها أنه وحوش عقاب شو مثلا أنا بقول إسبا مثلا يا ماشي وحبك دقي يعني وحبك مخلص waa waa buuladee
وماشي هذا هو بدن جارسيري ما لها شيء هذا هو بدن gaari sandhooga miya وجارس أجارس أجارسيري mhm
marka waxa weeye codkiisu u socdo wuu iska goy waxa goorta ba haddana wuu soo baxaa mararkan waa shiikh fara badan baa ku jirta hadda hadda muu hadda muu go-oyaa
hadda inta hadda ila hadda hayso waa yar maqalhayaa soo dhow markaas laakiin hadda inta uu go-ay aad buu ugoay hadda intaan wadin dhegeysanaya barnaamijka intaa waddo dhan ma aan dhegeysanaya laakiin aad buu ugu go-ay wax baa laga qabanayaa insha allah
insha allah marka hore waa mahadsantahay markaan ugu guda dhacdo markaan Mhm.
horta waxa weeye guwaabada iyo ma aragtay iyo tusaalooyin farax badan aad bixinaysa horta aad iyo aad ba u ugu mahadsan tahay shukran
dad badan oo maaragtay ama dhalinyaro ah oo maaragtay arrimahaas iyo maaragtay aad uga faa'iidaysanaya hadday hadday wax dhegeysanayaan ay ahaarta waxa weeye ka faa'iidaysan karaan haya qoyskana waxa weeye siiis banaanba waaba nolosha bilaadankiba uu ku nool yahay waayo aad iyo aad waa meeshaad kusoo toosi aad haddana ma aragtay aad ku hooyanayso waayo oo maaragtay noloshii maaragtay asaaskii bilaadanka dhanba meesha uu ku noolaayo waayo haya waana meesha looga baahan yahay in lagu noolaado farxad iyo maaragtay isku kalsoonaan looga noolaado waayo Mhm.
marka horta inay dhegeystaan gabdhaha gubaabada iyo maaragtay tusaalooyin farax badan oo aad bixisa oodna ku mahadsantahay horta inay dhegeystaan afya shukran
maxaa yeelay ragga siiis banaanba waxa waaye waana dadaala laakiin gabdhaha aad u shaki badan shaki fara badan bay qabaan gabdhaha markaas sas qabaan
gabdhaha shaki fara badan baa ku abuuran oo maaragtay wax aamin darro la yidhaahdo wardab iyo maaragtay wax ba had iyo jeer maaragtay shakiga eh, salaadoo shakiga iskama imaada maxaa k- markaa ku keenaya ama dumarku keenaya
waxa keenaya horta waxa waaye ragga waxa maqnaanshahooda waa badan yahay haweenkana waxa waaye wax u sheekeeya oo wax u sheega waa badan yihin magar ha sax
marka ayagana iyagoon waxba hubsanin bay maaragtay shaki qaadaan magar Mhm.
marka labada dhinac siday isku barteen hadduu mid uu bedelo midka kalena waxa uu bedelaya marka sax
laakiin waxaa fiican in mid markuu maaragtay wax inuu bedelo kan kalena maaragtay inuu u dhimriyo oo maaragtay uu bal ka sugo oo fursad uu siiyo oo markuu qofkaan isbedelayn xoogaa uu arrintaa ku maxaa iskakaa bedelay u fiican uu fiican haya
soomaalina waxaa ku maadaama horta gacmo isdhaafaa gacalkeen ay soomaaliya tira ma garan sax
labada ruux hadday gacmahooda isdhaafaan oo wax istarki iyo maaragtay maaragtay wanaagii maaragtay isdhaaf dhaafo Mhm.
gacalku wuu sii soconaya sax
mid hadduu laag wax bedelo kan kalena wuu bedelmaa ma garan Mhm.
marka horta guwaabadiina iyo maaragtay tusaalooyinkaad bixinaysa waa maxay waad ku mahadsan tahay shukran marka fogaan idin salaamaya dhammaantiin aad baad umahadsantahay salaad cabdiraxmaan dhegeystahaas gaarsan naga soo wacay dhegeysta warkii ayaad maqli doontaan hadduu eebbaha raalli ka noqdo ee tobankii ee baraqnimo hadduu eebbaha raalli ka noqdo waa ku mahadsanyihin saaxiibada Een, waxaan filayaa maryan oo sheeka iyadana ii baday ee, maryan sheekh ee dhankaas iyo xaafadda buuligaduud ee gaarisa county waxaan filayaa inay iisoo noqon doonto warka kadib hadduu eebbaha raalli ka noqdo waa ku mahadsanyihin salaad cabdiraxmaan iyo dhegeysi weliba kasii horreeyay dhankaas isyeelo asagana sheeko fiican iisii wada isaaq mursal ee, daawud khaliif waa aabbaha sheekada oo asagana waxyaalo fara badan ah, gabadhii intii markaas oo, een, la dhahay orod ii soo qaad Mhm. kadibna maxaa ku helay kitaabkii baa iga dhici gaaray dhahda kitaabkii aada ii dirtaa iga dhici gaaray marka waa tusaalooyin mararka qaar loo baahan yahay in ragga ay soo saaraan oo noo soo gudbiyaan anigii dhegeystayaasha si markaas aan ugu cibro qaadano u fahno wax markaasi laga hadlayo ee dhankaas een, arrimaha qoyska ku saabsan dhegeysan gabagabadii barnaamijkan soo gaaray dhegeystayaal een, iyadoo een, daqiiqadaha yar ee noo soo hardhay dhegeystayaashan usiin doona ilaa inta laga gaarayo soddonka eh, barqanimo dhegeystayaal hadduu ibahraal ka noqdo dhegeystayaal aad u tiro badan ee barnaamijka doonaya inaan ka qayb qaataan arrimaha qoyska oo khamiis weliba halkan aan qodobka markaas aan usoo saarno miiska si aan uga wada doonno dhegeystayaasha dhammaan iyadoo saaka eh, dhegeystayaal aan ka hadlaynay een, waxyaalaha markaas dumarka eh, ku saabsan iyo ragga ku saabsan dhegeystayaal laakiin taasi way kaga duwan tahay tani in badan ayaa waxyaalo qaar oo markaasi kala duwan aan soo maqasheen dhegeystayaal haddaba waxyaalo fara badan isla soo ognay waxyaalo markaasi gabdhaha ay jecel yihiin waxyaalo markaasi gabdhaha ay neceb yihiin waxyaalo fara badan oo reeshka ama reerarka markaa qoysaska kala duwan lagu wala- lagu lagu kala wada dhag- dumarka eh, dabcan waxyaalo way ka xanaaqaan waxna kama xanaaqaan dumarka laakiin eh, ragga way u siman yihiin aa laleeyahay laakiin haddaba waxaan iskale isweydiinayno oo cid waliba markaas sharaxayso oona sharaxaad fara badan oo qofka weliba mac- macno fara badan u yeeli karo waxweeyaan ninka goormuu ogaan karaa ama u ogaadaa ninka xaaskiisa in markaas garaad ama caqli ay leedahay dumarkana maxay ku sifeen karaa arrimahaasi garaadka caqliga la sheegayo in markaas reerkay ku wadi karto gabadha ay ku dhaqi karto gabadhana goormay is ogaataa in garaad ay leedahay dhegeystayaal aad u tiro badan ayaa tusaalooyin fara badan usoo qaatay xikma xi- dabcan xikmad fara badan usoo qaatay hadallo qiimo badan usoo qaatay bal aan isu wada eegno bal haddaba kuwa markaas ayagana iminka qaadka telefoonada doonaya barnaamijkana ka qayb qaataan bal ayagana inay noo dhaafaan fikradooda saaka iyo weliba aragtidooda iyo weliba garaadkooda iyo waxa arrintan ay ku sifeyn karaan eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka ku jira barqa wanaagsan soo dhow walaal walaal wuu ku salaamaya soo dhowow waa ka xumay durba qadkuu ka baxay xigaa kalaan siinayaa star f m soo dhowow halo star f m waa ka baxaya isagana qan kalaan siinaya star f m soo dhowow
halo walaal soo dhow magacaaga
afqad cabdullaahi Een, fa- wiilkaasi waxaan filayaa inuu da-da lagu talagalay inuusan gaarin waan kaga baxay waan ka gudbayaa xigaha kale qadka telefoonkan siinayaa dadka lagu talagalay barnaamijka ayaan u baahanaya star f m soo dhow waa ku salaamaya magacaaga
waa maryan abdallaabatee maryamo sheekh nuur soo ma ahan haa soo dhow maryamoy
horta aniga baadiyaan ku barbaaray ma garad
xaafadda guduudna waa joogtaa
haa isla bulguud baan isla nahay haye haa koodhe aada iyo aad
marka gabadhi marka magta ana howl ku waday safaricom center i qabatee ahaha
gabadha markii la aroosay marka aqalka iyo marka cidda waa la kala fogeeyaa ayadiyo hilibki iyo caanihi iyo shihi iyo bumki iyo wixii wada bay marada iyo geed uu ka qabso maradii baa geedka ka qabsaday haa sax
alaabtii oo dhanba geedka agtiisay dhigtee ciddii bay ku laabatee masaar bay soo qaadatee geedkii bay goysay maxaa gabadhi ma doqon ba may sugwan kuusoo dhan markii ciddi la eg gurigii alaabta markii geedka ay goysay kadib bay alaabta soo qaaday markii meeshii ay cuntadii oo la cunin buu wiilku wuxuu yidhi islaanta way iga furan tahay haye
maxaa ka wadaa baa la yidhi maxa- ma adiga hadda ma sheegay mar kale ay sheegi doonaayo wuxuu yidhi waa furay herkeedana waa u keenaaya waa ku kaa hadhi haye asaga walaalkiisna aqalkii u dhex fadhiyaa sax islaanta de gabdhihii hore aroortii hore baa la geen jira waxa hadda maqribka gubgub la dhahayna ee aadaanka hore baa la geen jira oo islaanta ininka hatay ma nabadan laysu dhigin waana sax markii waagi uu soo beryahay haa haye sheekha markuu aadaama ka dambe u aqanin baa la geen jira sax
marka walaalkiisna wuu fadhiyaa marka dadka oo maxaysada oo meesha fadhiyu ku jireen haye
markaas wudi ma dhici karta haddaad adag furto adad wax laga sugaayo maba lahe gabadha ma anaa guursan yaa dhihii marka wiilkii wiilkii walaalkeed ahay ninkii walaalkiis baa dhihi sax
ninkii markii balaad maryihiisii qaatay xaaq ciddii aaday geeli buu afar qaalmood oo geel baa gabadha lagu meeray afarta qaalmood adii meherbar waaye laba qaalmood uu soo qaaday ciddii uu keenay wixii alaabaha iyo wixii xoola aad qabteenna qabu yidhi bashaar waa iga furan tahay haye
markaasaa maxaad u yeeshaa la yidhi maalinta dambe geed baa loo fariistay odayaashii gabadha dhaleen iyo odayaashoodii baa isku fariistay wuxuu yidhi gabadhan haddii dabeecad ay qabto ragga markay ay soorto oy xishmayso oy bunkii dubto oo raggi uu kala dareero kadib ilaa microfin wax weynna ma gaarin ayay mataqaanaa wuxuu yidhi intay masaar soo qaadatay geedkaa gool laheed buu yidhi haye laakiin iyadoo alaabta wadda intay geedka kor dhigtay cidda ay u noqoto taas waxaa waaya dabeecad xumo bay keenaysaa buu yidhi ay u dulqaadan weyse haa marka waxay soo wado Ah, ayaa ka weyn haye marka sidaasaa u furay maalintii dambeba ninkii kalaa yidhi anaa dhisan gabadhaasaa laguma daayinaa haye maalintii dambe ninkii aa dhistee waa marka gabdhaha moogtahay marka hore cidooda hadda moogta magaalada markiiba subixi waa- gabadha waa la wareejin laakiin magaala baadiyaha markii sanad iyo wax ay joogto wax baa loo hagaajinayo weelal baa loo taliyo sariir baa alool baa loo suubinayo heegaa la duubay moogtahay sax sanad kadib baa gabadhi la raray sax
ciddi baa la geeyey ciddi markii la geeyey baa naf oo meel ku xirnay buu yidhi nafkan qoraxda maxaa ugu furi wayse haye
guriga unbay isku laabtay bahal baagad unbay soo baxsateen ninkii oo garweel bahal masaar bay soo baxay ninkii oo shac cabaya Ah, yay afyeenta goys
haye
markaasaa ninkii wuxuu yidhi Ah, ninkii gaba halkii buu ku dhintay haye adi kuma dhimanina geed baa loo waabo sakaraad buu gaaro adi tabcaan buu ku kacay sax marka wuxuu kii oo marka hore furay wuxuu yidhi Ah, wixii qasax geedla riig la goy aan ku gartay buu madax dhiga adi aa ku garatuu yidhi haye ee markii islaantan inay dabeecad qabo markay marki xeeradii iyo bunki iyo geedka ay agligtay yaaba iska fahamuu yidhi inay dabeecad qabin sax
marka horta gabadha markii lagu keeno dabeecadeeda fahmi kartaa ma garan ma marka hore aan marka wax weliba marka hore ku- yaa yaa leedahay ee ku qotantaa aa haye
xagga lax jeclada hale markii la dhahana markay saddexda oo dhahasho waad garan kartaa markay saddex leedahay haa xagga waa xagga lax jeclada ma ogtahay haa
intay hal cunug ama laba haysato naf meel ku xiran iyo rajo saakay foofi iyo rig jiifaysi iyo dan iyo muraadka ma laha kama laha laakiin saddex cunug markay dhasho haa wax kasta iyadaa kaaga horeynaysaa ma garad oo sax marka waan ku gart waan ku faa waan ku salaama marka intaasaad ku ogaan kartaa waan ku Shukran.
salaamay in badan aad baad umahadsan tahay maryamo maryamo sheekh way mahadsan tahay Ee, sheeko qiso ay noo soo qabatay gabadhaasi waan uga mahad celinaya walaal soo dhawow
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هي مقعقة
محمد عبد الفتاح محمد آدم رامو صدو
الحمد لله أنا وأدو إيه شاكي من كلام عدينا وكلام مدرس شكرا
ليه هرت جرات من جرات هرت شو أنا أروح هذا من مارك جرات جرات من دور مال فان جرات كذا ممكن ها
جرات واجرة لكن دكتي هرا فهم كان مو هذا دكتي هذا بتكون هذا جرات نفسه جرات نفسه ما أنا مدرس oo adiga ma fahmi kartid maxamedow adigoo reer leh
ما جرات وأنا قانونية لكن هذا دمر كان يروح هذا جرات كذا بقى جرات كذا maxaa lagu gartaa ninka maxamed hadda maxamed aadan raamo muxuu ku garan karaa gabadha garaadkeeda aqligeeda maskaxdeeda muxuu ku garan karaa gabar waxaa waaye oo ninkaada la shaqayso ninkeeda dhib dheef wixii maaragtay la qabo oo maaragta kula sabri karta haa
waxa marna dhib baa jira marna maaragta waxbaa jira mar waxbaa la heli kara mar waa la gaajoon kara mar waxbaa la heli kara mugta haye
waa midda ninkeeda ku sabri karta te oo mi- waa- waxaa leedahay waa mida ninkeeda keli ku sabri karto taasumaa garaadkeeda loo ogaa dee duruufihii kasta jiro maaragtay ninkeeda maaragtay oo ku- ku ku ag sabri karta mhm
iyo maaragtay dhinaca maaragtay oo gurigana maaragtay iyo waxyaalo badanoo maaragta ninkan dhiis badanaan oo dhibsanaa jira mugta sax
oo waxaas oo kalena ka ilaaliso ninka ninka horte oo wixii dhibaan maarata oo garan karta aha
hor garaada gabadhaas laa dabar aad iyo aad oo hoolihii ilaaliso oo wixii maarata u dhiigan oo ilaaliso oo maarata waxa la qabo waxa la qabata gar- garabkiisa haye
marka ruuxa ninka garabkiisa maarata garaada halkan salaama saa barkan shukran maxamed aadan raamo wuu mahadsan yahay gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay bal dhegeystayaasha kale qadka telefoonada soo dhow walaal magacaaga
Halo, asalaamu calaykum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Waan ku salaam Yusuf Baka Sahra la dhahay Kiliyan ka soo fuleeya ma fahantay سارة محان كوكو درا Sahra Maxamed baa la dhahaa waan maqlayaa barnaamijkaaga oo xasaasiga ma fahanti شكرا سودو ساروي aniga Yusuf Baka waxaan aaminsanahay dumarku markay gurigooda la geylaa oo toban jir ahaadaan inay horta caqligooda iyo khadadooda ay la tagaan ma fahantay guriga loo- ay loo guri loo guri geeyo dumarka maanta ma aqaan laakiin kolkay dumarka horta markaan sheekooyinkooda la kulmo ma fahanti هيا gabaraha waxaa la dhaha hadda ka hor iyadoo yaraa ah, ciddooda u guuriso oo nin xoogaa ka daaweynaa loo guuriyaa la dhaha هيا
hooyadeedna in badan bay la soo talinaysa oo ay uga soo sheekeynaysa waqtiga ay guriga ay lagu- la guri geynaayo ay waxyaabaha ay kala kulmi doonto iyo sida dhaqamada u bedelmi doonaan ma fahanta صح
marka waxaa la dhahay ninka markii loo soo guriyaa lidha xoogaa wuxuu is dhahay gabadhaan waya da-ya tahay bal xoogaa u xooraamiyo bal maalmo u kaadi نينكي بادهي ninkiibaa sidhii waba u naxariisan baa isaga هيا
markaasaa waxaa la yidhi waana loo sheegay danaagta inay ninkeeda qaabisho ay wax walba oo ay la kulmi doonto waa loo sheegay moogta way ka yaabtay marka markay week week- three weeks markay joogtay ninkii maba uu dee ma xaggada ma soo fiirinayo هيا ayaduna waxaa la isu leedahay aaway wixii lagaaga soo sheekay arrin meesha ma taale way fahamtay marka ninkan inuu yasaayo uu yaraanku yasaayo maadaama ay ilmo yar oo fiiftiin xataa ka yar ay tahay آدي آد maalinta dambe saa walba ku imaanayo gurigiisa oo carfaayo sariirtii wixii oo guryihii dee reer baadiyaha waxyaabihii loo hagaajiyo u imaan jiro oo carfaayo seexan jira markuu shaqada iyo geelaya kasoo seexdo قرتي
habeenkii dambe way fikirtaa layidhi marka waxaa layidhi waa xayaar oo saxaraa oo aan xataa ishu arkayna waxay u gelisaa layidhi bakinta hoosteeda هيا ninkuu markuu cashadiisii wixii soo cunuu isleeyahay gabadhii yareedoo dee saqaynteeda iska ganacsay xasada buu bakintii markuu saa madaxa u dhigo wuxuu dareema wax uraayo هيا markaasuu naa waa maxay maanta guriga caadi maba he balaayada maxaa waxaan uraayo maxaa waay caawa guriga sidii hore maba he caraftii iyo noloshii maba taale maxaa bal meelaha wax ka raaraadi صح adiga raadaysaan waxaana uma jeedi wax uunbuu rogrogan markii dambe unba waxay arkeen baashidada bakinta uu saa ay ugu tirta هيا
markaas yiri wa waa maxay waxaan balaayadan wala oo saxarada maxay ma ishuba ma qabanaysaa maxay la uraysaa هيا
allah amba waan yaabay tiri bismillah war balxaajiga kale wax ma war waxay tiri hadda kabacdi waxaad ogaatay ilaa horaa loo yiri tiri saxare iyo naag ba yaraan ma galaan
هي kii waagiya waagayaaba ku baryay ilmihii yaraayiba isdhahay waaba saqiir hadaad hadaad wax usoo jeesta amaba kugu baksidaaba wuxuu yiri yaa maxaa tiri saxare iyo iyo naag ba yaraan ma galaana هيا
inkastoo aan yarahay saxare iyo naag bayaan magalaan habeenkii shaqadiisa iyo reerkiisa maamulkoodaba bilaabo ma fahmi ninka iga dambeeyro oo nolol iga dambeeyo naag weligaa yaraan ha ugu naxariisano yiraya naag iyo saxaro yaraan magalaan warka warka warka saaraya marka gabadha garaadkeeda aqligada kabtaasu ka soo baxee marka halkaasu ku fahma inuu yaraanta iyo naxariista ugu jiraba inayna meesha online inay iyadaba isaga inay ka caqli weyn sax marka naagtu marka gurigeeda la geeyo caqligeeda iyo maskaxda hadda gabdhahan maanta joogo hadde facebook iyo haddii tiktok ka dhex niikinaya ma dad caqli badan uga ahayn dadkaas ma fahantay waata gabadha goormee is ogaataa marka iyadana
waaba ujeedaa waxaa lagu leeyahay gabadhaa shari hadday ugu weyna shari toban jir ninkaan loo guri geeya nin weyn oo konton kaba kor u dhaafo ha sax iyadaa marka ka caqli garaadi si bal sida ka warra oo ninkaa usoo jeedato oo u fahamsisay inuu meesha reerkiisa iyo mamaamusho uusan ilmo eena ag joogin wax ag jooga isagaba ka caqli badan yahay magacayga xasuusi saare Saare.
maxamed marka marka dumarkan waa ma aaminsana dhowr sano markay kula joogtay caqligeeda garaadkeeda naagtu markii gurigeeda la geeya caqligeeda garaadkeeda waa wadataa khayran ku raja shukran aad waad umahadsan tahay Eh, way mahadsan tahay sahra Eh, maxamed gabadhaas isli iga soo baxday walaal soo dhowo magacaaga salaamu calaykum yuusuf bakar wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalo waan ku salaama adiga dhegeystayaasha dhammaantiin maalin wanaagsan soo dhowo ruqyo xasan soo maahan haa maasha allah ruqu xuseen xuseen soo dhowo cafwan
walla maasha allah adiga maanta arrimo aad iyo aad u qoyn badan aad miiska soo saarta maasha allah dad badan ay u baraar- baraarujinay u tahay arrintaas haye
dhegeystayaashana maasha allah aad bay kugu raaceen haye
maalinta qoyska waa maalin qeymo badan maxaa yeele dad badana dhagaa ku haayo oo cilado iska haystaan oo maasha allah wax ka faa-iida sax
laakiin gabadha rifaygeeda wuxuu fahmi karaa horta marka ugu horeysa wuu fahmi karaa mhm
maxaa yeele markii marti loo keeno camal wuu fahmi karaa sax
reerka haddii marti la keeno waa fahmi karaa gabadha say reerka usoo horeysa mhm
caruur okoloo markay dhasho ama laba ama saddex haraka wuu fahmi karaa sax
maasha allah waxyaalo badan markii gabar kale oo cillado fara badan markaa isaga soo food saaraan oo macnaha dhibaatooyin ay soo food saaraan camal wa- way waa fahmi karaa inay macnaha caawimaada ay helayo in kale haye
marka le waxyaalo badanaa lagu fahmi karaa maasha allah aan leeyahay aniga waa waana ku salaamcin badan walaa shukran aad baad umahadsan tahay Eh, ruqyo xuseen way mahadsan tahay jeer eh, dhegeystaha khadka telefoonka ugu dambe soo dhowo walaal magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga
mista aad baan kuu salaamaya adooxyaal soo ahaan baa telefoon ugu jirtay waray mar kale soo laabato ma garat magacaagii xasuusi
waa dhaway walaal ee, horta Magacaagii sheeg, magac.
magaca magacaagii sheeg horta
garabjeed mareera qaasusan bula indian kaasoo waxaa maxaa lahda magaca way maqlaysaa wala ku maqlaa walaal magaca ii sheeg magac magac jowhara jowhara soo dhowo jowhar haye
waa dhawaa horta walaal ee, dalkan maadaama aan nahay jilka hadda soo kaxaya ila dhorta aan u saadaaceen aqoon kororsi ma garat haye ma dhegeysatid marka aqoon kororsi
dabcan isku dayaayo ka qayb noqoshadeydana haye maadaama indhar garab iyo dadka hore iyo aan ahayn haa
ee, horta caqliga waxaa si doorta qofna allaa u dilay qofna allaa u diiday ma garat haye
dabcan gabadha ninkeeda waxaa garan karaa inay aqli leedahay ama garaad leedahay ama shidin kartaa asaga aha
marka asaga intaan ka xinaa jirta ama asaga waxay iyada yeesha aad ka aad ka xanaaq ama aad ka kululaada aha iyada ay dib u xaliso oy dib u heshiiso ma garat haa sax gabadhaasi waa garan karaa inay iyada isfahmayso inay qaldan tahay ee Mm.
qaladkeedana fahmayso iyadana dib raalli noqo ay dhihi karta ama ay faaligelini karta ma garat haye
marka waxaan leeyahay ha lagu dadaalaan leeyahay isfahanka iyo wanaagga adna waxaan ka leeyahay barqo waxaan shukran aad baad umahadsan tahay gabadhaasi jowhare way mahadsan tahay Eh, soo dhowo walaal magacaaga alo star Hello.
soo ma- magacaaga Ah,
waqtigu uu dhamaaday waqtigu u dhamaaday adiga ugu dambeeya noo soo xiraysaa horta niyow nabigu calayhi salaam wuxuu yiri salawaatu wasalaamu calayk.
waa haweenku waa laga hadlay diintiin badan bay ka hadlaysa mogtahay haa
haddaad adigu inaad damacdo inaad toosiso ma toosayso sax
toosinteedana waxaa la waa jabitaankeeda jabitaankeedana waa dalaaqeeda haye
haweenkii loo dulqaato loo socdo maahane mhm inaad marna toosiso ha- kuma talageli kartid ilaahay subxaana watacaala inkastoo dabeecadii ku kala bedelan yihiin sax
haddaad damacdo saa yeel saa yeel saa yeel arrin xanaaq yar saa kusoo gelayso mhm
anaga rag qaarkood waxa way ku furaan furaha qaar waxay furitaankana waxaan waa jabitaankooda
haya
marka waxaa weeye dulqaad badan iyo sabir badan in loo sameeyaa la rabaa ilaahay baana siiya qofka dulqaadka iyo sabirka Mhm.
laakiin qofku inuu diin la yaafiica gabadh ay diin leedahay صح marka sabir badan baa la iska rabaa awlaadu inay hadhow reer buuqayo oo isdagaal ay ku dhex noqotaan lama rabo mar gabdhaha loo sabraa leeyahay aad baad mahadsan tahay eh, cusmaan sheekh ee dhegeystahaas u mahadsan yahay dhegeystaha ugu dambe qadka telefoonkan siinaya walaal soo dhowo magacaaga waa koox maay qadku durbo ka baxay dhegeystahaasi hal dhegeystaha qadka telefoonka siinaya xigmadiisa iyo aragtidiisa markaas inoogu soo xiro eh, kadibna barnaamijka waxaad maqli doontaan macalinka raadiyaha ee cabdishukri haddii uu baharaali ka noqdo laakiin dhegeystayaasha qadadka telefoonada fursadda aan siiyo iyo hal dhegeyso oo noo soo xirayo ayaan siinayaa kadibna waan ismac salaameyneyna walaal soo dhowow walaal soo dhowow magacaaga Allo, ismaaciil
magacaaga
shucayb axmed shuceyb halkee joogtaa
bujis
haye barnaamijka ma barnaamijka maxaa kala socotaa
walaal raadiyo haddan daartay koo dheh waa tahay shuceybow een, dabcan wiilkaas waa wiil yar een, waxaan filayaa een, dadka dhageysanaya cunugaas waa inay iskuul geeyaan madraso geeyaan du- ee, geeyaan waxaa la dhihi jiray iskuul fadlan doojisu joogaa filaya gaarisa caruurtaasi qabta oo waxbarasho geeya fadlan ma loogu talagin barnaamijka caruurta ma ahan fadlan waalidiinta caruurtooda waxbarashaha geeyaan dadka weyna loogu talagala barnaamijkan iyo qoysaska arrimahaasi leh waa tahay dhegeystayaal aad ku mahadsantiin la socodka dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari halkaasaan kusoo afbaraya barnaamijka arrimaha qoyska oo saakay sideedii qadar afartan daqiiqa hawada inoo soo garay saacada imika waxay tilmaamaysa tobankii qadar soddon iyo lix barqanimo hadayna waad ku mahadsantahay la socodka dhegeystaga dhegeystayaal aad ku mahadsantihiin dhegeysta waxaana saaka diradda ku saaranay kogahane- kuga ag hadlaynay ee, arrimaha ku saabsan kaga hadlaynay garaadka ay dumarka leeyihiin sida lagu kala ogaan karo iyo waxa markaas isoo kordhin karaan dhegeysta dabcan waxaad maqlayseen tusaalooyin fara badan ee hablaha iyo ragga markaas barnaamijka ka- ka qeyb qaadanayeen ay soo jeedinayeen waana uga mahad celinayaa barnaamijka saaka waxaa inoo daafra cusmaan sheekh oo markaas dhanka ifo xaliimo salaad dhanka mandheera tusaalooyin inoo soo qaadatay sidoo kale daawud khaliif oo tusaale aada u dheer markaas inoo soo qaatay meelo fara badanna markaasi taabanayso xikmadeeda aragtideedana markaasi wadatay aad baan uga mahad celinaya daawud khaliif isaaq mursal dhankaas isyeelo wuxuu leeyahay jiilkii hore ayaa markaasi wanaagsanaa kani kuma aha ayuu leeyahay waa sidoo asaga uu hadalka u dhigay maryamo sheekh tusaale inoo soo qaatayba waaba gabadhii intayba xanaaqdayba masaarti doonatay si geedka u jarto dulqaadkeeda ay ku xirantaa gabadhaasi burguud bay naga soo wacday gaamtiga gaarisa aad bay umahadsan tahay salaad cabdiraxmaan dhanka gaariso inaga soo wacay inkastoo asaga ee, cillad dhanka qadka ama hawada uu ka sheeganayo waan uga mahad celinaya laakiin fikirkiisa aragtidiisa waxaa sidoo kale dhegeystayaal maxamed aadan raamu uu ku mahadsan yahay fikirkiisa aragtidiisa sahaara maxamed tusaale inoo soo qadatay iyadana ay ku mahadsan tahay waxay leedahay saxaro yar meer ee gelisay waxay leedahay yari ma kala qabaan wax yar meesha maba jiraba waxay leedahay waa in hooy gabadhaas ayadana garaadkeeda soo saaratay way mahadsan tahay sahare maxamed raqiyo xasan ama raqiyo xuseen dhankaas wajar oo ku mahadsan tahay jawhare gabadhii markaas ugu dambeysay ayadana dhanka etoobiya naga socda inkastoo laakiin cusmaan sheekh uu ka dambeeyey way ku mahadsan tahay ayadana dhammaan dhegeystayaasha meel walba ay joogaan aragtida fikirkooda dhammaan aad baan uga mahadcelina ku mahadsantihiin la socodka dhegeysta idaacadda star fm codka gobolka qobrigiisa subakada barnaamijka soo saara dhegeystayaal waxaynu balana maalinta barito hadduu ibharaale ka noqdo arrimaha iyo xaaladda guud ee wadanka adigana waad ku mahadsan tahay dhegeysta marnamo hujada iska wicin si wararka barnaamijyada aysan kuu dhaafin dhegeyste mahadsanediin dhammaantiin asxaabta ka qayb qaadatay kuwa aan ka qayb qaadan kuwa iminka soo beegsanaya kuwa qaad ku suurtagelaysa kuwa aan ku jaray dhammaan waxaan leeyahay wakhtiyo kale ayaa ka badan saaxiiba yaal dhegeystayaal laakiin ma kala maari ma karno mar weliba waan isku baahan nahay star f m na waa inii baahan tahay sidaan iskugu baahan nahay sidaasi nabadgelyo shukran shakuran